عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في تفسير قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم lafdiga baab waan tanweyneynaa saas bay riwaayada ama ruwaaddu ay dee ku soo wariyeen kitaabka kollay taqdiirkuna saasuu noqon wa haadaa baabun waa baabkani macquudun fii tafsiiri qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi fain taabuu hadday toobad keenaan wa aqaamuu salaata salaaddii ay oogaan wa aatow zakaata sakadii ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum oo fa intaabuu hadday toobad keenaan oy shirkigii ka toobad keenaan marka ay towxiidkii la yimaadaan weeye iimaankii ay soo galaan wa aqaamuu salaata salaaddii ay oogaan oo wa aatow zakaata sakadiina ay bixiyaan fakhalluu banneeya sabiilahum dariiqoodoo faraa ka qaada oo halkii lalahaa meel kastaba dee u fadhiisto halkii ha ka hesho amba kula dagaalama ama kuba laaya khalaas cisma u sugnaatay dhiigoodii iyo maalkoodii iyo wax kastaba arrinkanuu kuba badbaadayaaye dariiqooda banneeya taas bal markaa waa xadiid taa tafsiirkiisii ah khaasatan inta hore fa intaabuu waxay toobaddu ay tahay ayuu inooguba imanaya wuxuu ihi markaa musanifku xadaanaa cabdulaahi bni muxamedin ilmusnadiyu qaala xadaanaa abuu rawxin alxaramiyu bnu cumaarata qaala xadaanaa shucbatu can waaqidi bni muxamedin qaala annahu qaala samictu abi yuxadisu can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaala bal xagga sanadka kollay cabdullaahi bni moxamed ilmusnadi kolna cabdullaahi bni moxamed iljucfina waan arkaynaa waana horaan usoo uga soo hadalay jucfidaas waxaa loogu nisbeeyeyna waa ninkii awowgii ama aabbihii awowgiiba bukhaari aabbihii awowgiiu gacmihiisa kuba islaamay baa ninkan dee uu yahayo wataan hore usoo maray ama abuu rawxin alxaramiyu bnu cumaara kollay magacan dee abuu rawxna waa kunyadiisii alxaramiyuna nisbo maaha suuradii nisbaduu leeyahay oo waxaaba loo qaadanayaa waa kii xaramka loo nisbeeyey ee waa magaciisa nisbadiisii maahae magaciisa weeye asha iyo alifta ama asha kol waa laga gooyaa xaramiyu bnu cumaaro kutubta waa u yimaadaa kolla sidan oo kale ashu way laba xidhiidhaayo alxaramiyu bnu cumaaro waa u yimaadaaye laakiin waa magace horta nisbo maaha nin kale oo sheekhyada bukhaari raggooda ugu waaweynba kaba mida oo uu axaadiidan hulaatiyaadkaana qeyb ka mida kaba wariyo oo isaguna san oo kale magaciisu nisbo suuradeeduu leeyahy oo aan nagaba dheerayn ama dee kollay inoo iman doona qeybahan hore kitaabka oo almakiyu bnu ibraahim la yidhaah baa jirta waa isagana saas oo kale kolna aliftiiyo laamta way raaciyaan kolna way kaba gooyaan bal waxaan leenahay xaramiyu bnu cumaara waa nin dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey kaba mid ah kunyadiisanna waa kan sheekhu inoo dhigtay waana nin reer basro ah xaramka shaqo kuma lahayn dee inuu nus ugu tega mooyaane reer basro ah hadduu yahay tahay dhalasho iyo hadday korid ay tahay iyo hadday dhimashaba tahayba magaaladaasa iyadu beledkiisii uu ahaaba weeye oo halkuu kuba dhintay ku koray uu deganaa kuna dhashay waa basra bal waxaan leenahay kolley waa nin hiqa ah walaxaaf ibnu xajar cibaaradiisu saduuq ay ahayd ee waana kaas waana taan leenahay atbaacu taabiciinta malaa kutubtan lixda ah kitaabka tirmidi baanu riwaayo ku lahayne inta kaleba riwaayo uu ku leeyahay intoodan kale waa rijaashii saxiixa laakiin qolooyinka shucbo ka dambeeya waaqid ibnu maxamedkani waa waaqid ibnu moxamed ibnu zayd ibnu cabdillaahi ibnu cumar ibnu lkhadaab saa daraaddeed markaa sanadka waxaa inoogu sugan dee waaqid xadiidka aabihii maxamed buu ka warinayaa maxamedna awowgii cabdillaahi ibni cumar waayo waxaan nidhi waa maxamed ibnu zayd ibnu cabdillaahi ibni cumar waa qoys baa kala warinaya ninka hore aabihii buu ka warin ka labaad ee maxamedina awowgii oo uu la kulmay oo cabdillaahi ibni cumar ah ayuu xadiidkii kaba warinaya markaa samictu abi waaqid baa leh maxamed buu weeye yuxadisu can ibni cumarna ibni cumar huwa jaddu maxamed oo ah ina zayd weeye ina zayd ibni cabdillaahi ibni cumare wuxuu ihi haddaba ibnu cumarana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi umirtu waxa lay faray dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amir kale oo uu adeecayay taasi may jirin waa dee ilaahay baa subxaana wa tacaala faray oo waxay la mid tihin isagoo yidhi amarani illaahu subxaana wa tacaala taas bay ti waayo amir rasuulka ilaahay amraya salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo khaaliqiisiiyo rabbigii ahaynimaba jirto way inoo iman doontaa axaadiid iyadoo saxaabi leeyay umirnaa uu taa kaba cabirayo saxaabigu markuu taa yidhaahana dee ciddan xukum sharci ay kaba qaadanayeen wixii shareeco kuba tacalluqsanayd amar iyo nahyiba ay kaba qaadanayeen waa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa saxaabi hadduu isaguna yidhaho umirtu amaama umirna uu yidhaaho kitaabkana ay waxyaale kuba imanayaan waa axaadiid marfuuca uun in kastaba yaanu sheegin aamirkii in kastaba yaan rasuulka ilaahay dikrigii imanbee xagga xukumkay marfuuc noqonaysaa baltaas ee imika halkan ilaahay baa i amray weeye oo waxaa la i amray an uqaatila annaasa bian uqaatila annaasa inaan dadka la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qirayaan allah ilaaha ila allahu ee ilaahay uun mooye cid kaloo cibaado mudatay inaanu jirin wa anna muxamadan rasuulu llaahi muxamedna inuu rasuulkii ilaahay yahay ilaa ay dee ka ictiqaadinayaan kana qirayaan kolley shahaadada rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo moxamed rasuulnimada loo qirayo waxay keensanaysaa waxalla wixii uu la yimi oo dhan rumaynteed oo markaa umuurihii kale iimaankuna halkan bay inoo soo gelayaanba bal dee axaadiidii baabkan ama dee mowduucan kuba timi oo kale wayu'minu bi wa bimaa ji'tu bihi baa matalan axaadiid adigu mowduucan kuba yimi ahayd aniga ay rumeeyeen iyo wixii aan laba imiba oo macnaa umuurihii kale iimaanka ee rasuulka ilaahay laba yimi rumaynta la rumeeya waxay dee kulansanaysaa isaga risaaladiisan laba qirayo wa anna muxamadan rasuulullah wa yuqiimu ay ogaan asalaata salaada wayu'tuu ay bixiyaan azakaata sakadana dee ciddii mudatay iyo masaarifteedii ay kuba bixiyaan rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fa idaa facaluu hadday sameeyaan daalika madkuurkaas taa ay sameeyaan kolley umuurta xadiidka ku timina dee shahaadadii iyo salaadii iyo sakay hayd haddaan cibaarada ficilka eegno salaadii waa ficil sakadiina waa ficil laakiin shahaadadii waa qowlba weeye oo qowl jaanib waa la odhan karaa waa taqriib oo dee marka la eego qeybtii ficilka ama acmaashii baa la qallibay oo qeybtii qowlka lagaba qallibay oo taqriib weeye laakiin dee waxaynu kuba soo jirno kitaabkan in carabka waxaan lagaga dhawaaqayaa camalkii lisaankiiyo ficilkiisii yahay qalbiga ictiqaadkiisuna uu yahay isaguna camalkii ama ficilkii uu kaba cabiray qowlan waa ficil ficilkii oo ah dee waxa weeyaan ictiqaadkiina ficil noqonayo bal shahaadadna camal lisaan ay too markaan jaanibkaa kaba eegno oo waxa weeyaan de cibaaradan ah dee imaka taas qowlkiina shahaadadiina iyaduna waa ficil sababtuna waa ficilkii lisaanka waa ficil marka hadday sameeyaan umuurtaas daalikadna waa madkuurka waxaa la soo sheegay casamuu way ilaaliyeen way manciyeen midna xaggayga dimaahum dhiigeedoodii oo dhigoodii in la daadiyo dee wax bannaan ma aha wa amwaalahum xoolahoodiina way ilaaliyeenoo dee xoolahoodiina dad gaalo xoolahooda la qaadanayo oo la qaniimaysanayo ma aha ilaa bixaqi alislaami islaamka xaqiisa uun mooye oo xaq xuquuqdii islaamka ka mid a haddii iyagii de ay kuba soo jeedsato ama ay ku soo jihaysato lagu yeesho in shahaadadan ay la yimaadeen iyo acmaashani xaqa ma hor joogsanayso hadduu ruuxii wax dilo oo dee ruux dee isaguna macsuuma uu dilo oo kale isagoo isagii waa shahaadadii waa la yimi salaadii waa tukanaya zakadii waa bixinaya wixii kalena wax la rumeeye wax la sameeyaba umuurihii kale islaamka waa labooda imanaya taas iyada kama hor joogsanaysa in la qisaaso oo loo qisaaso dee waxaanu laba yimi taas oo kale maalkiisa isagana wixii nafaqo iyo kafaariya laguba yeelanayay ee waa xaq isna lagu leeyahayoo umuurahani ma manceeyaane bal wixii dee islaamku keensanayo ee xuquuqda islaamka kaba mida uun mooyaane laakiin si kale in dhiiggiisii loo daadiyo ama maalkiisii loo qaato waa iga xafiday kaasi wa xisaabuhum xisaabtooduna cala allaahi ilaahay korkii bay ahaatay xagga waxay qarsanayaan iyo waxay siraysanayaan oo macnuhu waxa weeyaan innagu ruuxu hadduu shahaadadii la yimaado camalkii daahirka waa wixii inoo muuqday taasaan ku dhaqmaynaa aan ku xukumaynaa islaamnimona aan ugu xukumaynaa laguna ilaalinaya lagu badbaadinaya laakiin haddii arrintuba ay dhawaaqan aanay dhaafsanayn qalbigiisa aanay waxaani ku jirin oonu kaba rumaysayn sidee munaafiqiintii oo kale inagu taa dee ma ogaan karno laynagumana kalifayo ee wixii uu ark daahirkaayd waan ka aqbalaynaa ama iyada taa wixii uu qarsanayay haddaa daahirkiisan khilaafsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala kama qarsoona ilaahay agtiisana taasi waxba uma tarayso ma anfacayso isagaa laakiin inagu kol haddaynaan ogaan karhayn daahirkii baan kuba kaaftoomaynaayo dee daahirkan baan kuba xukumaynaa wixii sir ee la qarsanayana ilaah baan subxaana wa tacaala kuba daynaynaa wa xisaabuhum cala allah waa haddii dee fii amri saraa'irihim oo waxay qarsanayeen oo acmaashan daahirka waan kaba aqbalaynaa wixii daahirkaasi keenayena waan isagii kulaba dhaqmaynaa laakiin wixii intaa kaba hooseeya ilaah baa subxaana wa tacaala kalaba xisaabtamaya xataa dee arrinkii iimaanka walow iimaankii aynu dee kuba dhex jirno oon leynay iimaankii waa ictiqaad janaanka ama qalbiga wax lagaba ictiqaadiyo iyo qowlkan carabka shahaadadiiba lagaga dhawaaqayo iqraarkii iyo camalkii oo iimaanku intiiba waa shamlinaya aan leenahay taasi waa iimaankii markan iimaan ahaan kaba waramayna iyo kii munjiga ahaa ee lagu badbaadayay laakiin innaga markay xaggeena noqoto qalbiga wixii kuba jiray ee ictiqaadkaayoo qeybtii iimaankaba dee asaaskaba uba ahayd taa ma ogaan karno innagii markaa daahirkan iyo wixii ruuxa inoogaba muuqanayay ayaan dee ku tirinaynaa oon kula dhaqmaynaa oon kuba xukumaynaa waayo taas waaba kii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nin muslimiinta dhibay dad ka laayay oo markii dambe la gaadhay nin saxaabadii gaadhay uu arkay inaanu baxayn yidhi laa ilaaha illa allah oo uu dilay oo uu yidhi markaa markii rasuulka ilaahay ma isagoo yidhi laa ilaaha illa allahu baa dishay oo yidhi dee arrintan saasay ahayd oo hebel iyo hebelna waa dilay waana isku dee badbaadinayino qalbigiisa maa dilaacis buri si aad ogaato waxaan inay dhabka ahayd iyo in kale marka inagu umuurtii ictiqaadka waa saxoo iimaankii hagaagsana waa kaa dee ictiqaad iyo qowl iyo camalba leh laakiin inagu markay noqoto camalkeen iyo waxaan xukumayno waa waxaan inoo muuqde waxaas dee qarsoon waxaa dhici karta ruuxan aan iimaannimo uga xukumnay arrinku inuu kaba duwan yaaba dhici karta waana wixii inagu aan karaynayba weeyaanoo xisaabtiisu ilaahay xaggii bay ahaatee bal xadiidka kolley dee marar kalena waa soo celin doonaa haddii aa la yidhaha sheekhu halkan bal xataa aayadda tafsiirkeediina waa soo celin doonaaye laakiin kitaabuliimaan baan kuba jirnaaye xagga marka la eega aayaddan iyo xadiidka aayaddii imika xadiidkan buu tafsiir ugaba yeelayna waa taan idhi baabun fii tafsiiri qowlihi tacaala fain taabuu xaggu tafsiirka ugaba yeelayna aayaddii waxay noogu sugan fain taabuu hadday toobad keenaan towbadii markaa maxaa looga jeedaa xadiidka inoo fasirayee waa rujuucu can alkufri ila towxiid gaalnimadii oo laga soo laabmo towxiidkii loo soo laabmo waa kan xadiidka uu kuba yimi xataa yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ana muxamadan rasuul taas baa towbadii ah waa inay qiraan dee iimaankii ay laba yimaadaan markaa san baa xadiidkani tafsiir uguba yeey waa jaanib dhinaca kale ee xadiidkani waa abwaabtii waxa weeye bal meel kaloo de aayaddiiyo xadiidku iskaga xidhan yihiina aayadda waxaa ku sugan fakhalluu sabiilahum hadday towbadaas waa iimaankii ay la yimaadaan salaadii ay ogaan sakadiina bixiyaan fara ka qaada dariiqooda badneeya xadiidkiina maxaa inooguba sugan casamuu minii dimaa'ahum markaa takhliyadan aayadda ku sugan iyo cismada xadiidka ku sugan macno keliya weeye waa isla macne oo halkaasna aayaddiiya waataan jaanibka xadiidku uu uga munaasib noqonayo kitaabuliimaankan kuma soo jirnaynaa waxa weeyaan qolooyinkii de ama murjiaba ahaa sheeganayay iimaanku inaanu wax camalu u baahan yahi jirin bal dee qowlkan kaba dhigay ama tasdiiq mujarada un kaba dhigay ayaa radine uguma sugan tahayoo qowlkii uun laguma kaaftoomina waa kan dee umuurihii marka uu ruuxu badbaadaya ee la ilaalinaya maalkiisii iyo naftiisuba ay cismo helayso waa marka uu camalkana laba yimaado oo bal markaa halkaas iimaanku acmaal uma baahna ama musamal iimaan acmaashiiba oon kaba saarayn ama dee iyagu murjaa waxaaba lahayd ma jirta iimaanku waa qowlkaasun beeb bal taasna radinu way uguba sugan tahay taaba weeye xadiidku kolley umuuro kale waa inoo dambeeyaan oo inoo soo noqon doona laakiin arrinta yar ee bal intaynaan baabka ka bixin aan sheegaynaa un laftiga xadiidkan umirtu an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo waa lafti caam ah waa wixii aan mu'miniin ahayn in lala dagaalamo ilaa dee awmuurahan lagaba helayo qur-aankana waxaa inooguba sugan dee kuwa iyagoo ahlulkitaabka ee kitaabka la siiyey hadday jizye bixiyaan dagaalkoodii in la daynayo oo xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun bal markaa in xadiidkana bal maalan waabatan inooguba yimi cumuumka haddaba markaa waxa ay tahay uun cumuumkan xadiidka kolley waxaan leenahay waa caam la khaas yeelay oo ayadda kale suuratu tooba inooguma timi ee dee rasuulka ilaahayna fuliyay axaadiidiisii kuba timi kale ayaa cumuumkan annaas inoo khaas yeelayo waxay ku khaas yeelayaan waa ciddii mushrikiinta ahaydeen kitaab lahayn wixii iyagu kitaab lahaa bal kolley qitaalkooda haddii dee jizye uun ay ogolaadaan oo idcaankaasi iyo aqbalkaasi uu jiro inkastaba yaani iimaankiiyo laba imaninbe dagaalkooda waa lagaba tegi jiray bal markaa waa caam la khaas yeelay ama si kale dee kolley farqi yarna waa udhexeeyaa amase waa caam marka horeba khusuus loogaba jeedayoo lafdigan annaas ha la idlaaqee marka horeba ujeeddadu waxayd waa kuwii mushrikiinta ahaa in qolada ahaynoo dee waa caam midi markii hore cumuumkiisa maqsuuda haddaan idhaa waa caam maqsuusa laakiin daliil baa wax ka saaray oo ka soo reebay intii kalena cumuumkiisiibaa baaqo ku tahay haddaan idhaa waa caam khaas loogaba jeedana macnuhu marka horeba cumuumku muraad muu ahayn marka horeba cumuumkani muraad muu ahayna waxa arrintu ay ahayduun oo loo jeeday lafdigii naasa lagaba cabiree dee waa kuwa iyagu dee mushrikiintaba ahaayen ahlukitaabba ahayne bal waxaan leenahay mid kastoo la yidhaahba dee jawaabooyin kaleo culimmadu ay leeyihinna waa jira barhkood kaba dhigay dee waxa weeyaan imaka umuurahan ama inay kaba dambeysay taa kaleba oo naskiya baabkii geeya laakiin taa umama baahnine balaan idhaahna waa caam laakiin waa looga jeeday khaas oo khaaska looga jeedayna waa ciddii aan dee mushrikiinta ahayd waa ciddii aan ahayn ahlulkitaabba taasba weeye kolley jaanibkii imaan iyo waxyaalihii bal inooguba tacalluqsanaana in arrinku taas buu noqonayaa qolooyinkan sharaxaysana kolley waxyaalo kale oo halkan uu sheekhu baasnaya jirtay taas riwaayad inoo dambaysa oo dee ay kuba sugnayd markii ay rasuulkii ilaahay wafaadkiisii dabadii nimankii carabeed ama carab intoodii badnayd ay diideen kol wax diida sakadii iyo wax ridoobo kuwa nebinimo sheeganaya raaciyaba isugu jireen bal khaasatan kuwii sakada diiday oo kale oo markii hore da abubakar markuu taa qariray cumar oo kale iyo ay kalaam ka keeneen iyagoon xadiidkana agtooda kuba sugnayn iyo bal jaanibkaas iyo bal umuurataasuu sheekhu halkan basnaya qolooyinkiinaase laakiin dee munaadaradiiyo wixii ku tacalluqsanayd kitaabkay kuba dambaysaa alfaadihii halkan iyo kalaamkaas keenayana waa wax inoo dambeeyo imaka taas ma eegayno bal xadiidka iyo aayaddana munaasabada kaba dhaxaysiiyo baabku xadiidka uu munaasab uu yahay kitaabuliimaanna waa arrinka aan sheegnay baabu man qaala ina aliimaana huwa alcamalu liqowli اllahi tacaala watilka aljannatu alatii uuridtumuuha bima kuntum tacmaluun waqaala cidatu min ahli lcilmi taa hore baabun waan tanwiino riwaayadu sidaasay hayd baan idhi tan baabun way idaafaysantaha oo man qaaladay u idaafaysan tahay baabu man qaala waa baabu bayaani man qaala bal wuxuu baabaysan yahay ciddii tidhi ee kuba tagtay ina aliimaana iimaanku huwa alcamalu kolley sheekhu arrintiisii hore ee salafkii iyo ahlu sunnadana qowlkoodaha iimaanku inuu qowl iyo camalba kulansanayo camalkiina aan nidhi camalkii qalbiga ah iyo camalkii jawaarixdaba dee wuu inoo shamlinaya waa tii ay inoo horreysay bal ciddii tidhi iimaanku waaba camal iyo waxyaalihii adiladooda ahaa iyo kuwa balqaybo ka mida caddayntoodoo ayuu baabku yahay ibnu rajab baa wuxuu yidhaha raximahu llahu tacaala sharaxa uu kitaabkan ku leeyahay maqsuudka bukhaariya uu baabkan wuxuu ugaba jeedaa waxa weeye iimaanku dhammaantii inuu camal yahay hadduu qalbi yahayna ictiqaadkii waa camalkii qalbiga hadduu qowl yahay iyo iqraarkiina waa camalkii lisaanka dee hadday xubnihii tahayna waa camalkii jawaarixda ayaa taa cidna khilaaf kamay keedna camal laguma magacaabayo bal markaa iimaanku dhammaantiiba inuu camal yaa ujeeddadu ay tahay taasna macnuu uu ku burinayo ciddii tidhi iimaanku isagu camal kumaba sugna ee waa tasdiiquun wax kale ma aha ee wax camaloo ku sugani ma jirto isagoo qowlkaa radinaya weeye dee umuurtii uu inoo soo qariray ee tasdiiqa qalbiga iyo kasabkiisu inuu camalkiisa yahayna horeynu u soo maraye macnaa maqsuudka waxa weeyaan imaka halkan iimaanku saa tasdiiqba uu yahay ictiqaad loogu magacaabayo ayaa camalla loogu magacaabaya uu camal yahay dee camalkiisuna waa camalkaa shamlinaya umuuraha aan soo maray taas baa ujeeddadu ay tahay marka aayaad iyo qolooyin ayuu inoo soo qaadaya bal macnahaasi iyadoo arrintu aanay tasdiiq ahayn haddana camal damemed in tasdiiqi oo kale camal laguba idlaaqay iyo umuuro kaleo kuba tacalluqsan wuxuu uhi waa liqowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi wa tilka aljannatu alatii uurihtumuuhaa bimaa kuntum tacmaluun oo wa tilka taas aljannatu jannadii weeye allatii taas jannadaasoo uuristumuha laydin dhexal siiyey bimaa kii sababtii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya oo wixii camalee laba iman jirteen baa ku hesheen waa laydin siiyey weeyaan oo waa waxaa mudateen oo idinku ay yeelateen oo laydin dhexal siiyey taas camalkii aayaddan hore bimaa kuntum tacmaluun camaashii oo dhan way shamlinaysaa ictiqaadkii waayo camalkii daahirka ahaa haddaan ictiqaad la socon way noo dambaysaanoo faa'iidana ma keenayo waxna laguma helayo ee bal aayaad dhowruu soo naqliyey barhkood camalkii wax khaasaa lagu fasiray barhna camalkii waa caam marna markanu majmuucooda isu geyno ayaa arrintii ahayd iimaanku inuu dhammaantiiba camal yahay ay noo soo baxaysaa nuna daliishanaynaye bal horta bimaa kuntum tacmaluun waa camalkii oo dhan amaashii oo dhan waa mid waa caam way jiraan bacda salaf laga soo naqliyay halka majamaca min almufasiriin tacmaluuda dan kuba fasiray bimaa kuntum bimaa kuntum tacmaluun ay bimaa kuntum tu'minuuna weeye oo sababtii iimaankiinnii sababtii ayaa laydiin dhaxal siiyo mudeeno aa ku mudateeno haddii taa laba yidhaaho laguma fasiro muxuu noqon kani ee isaguna wax khaasa waa camal khaasa oo iimaankii dee adebal maalan ah ee bal tahore cumuumkaan ku daysana kuwo kale ay noo dambeeyeen wa qaala waxay yidhahdeen ciddatun jamaaco ciddatun min ahli lcilmi waa mid wax ka badan uunoo dee ilaa saddex kolley salafkii ka midana la magacawiyo kutubta tafsiirka iyo kutubta axaadiista iyo dikrigooda waa ku suganye cidda tiro waxay yidhaaheen oo min ahlilcilmi ahlucilmiga ka midii fii qowlihi tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala fawarabbika lanasalanahum ajmaciin fawarabbika rabbigaa baan ku dhaartee lanas'alanahum waanu weydiin doonaa ajmaciina xalayn iyagoo dhan iyadoon cid lagaba tegin dhammaantood waa la weydiin doonaa camaa kaanuu wixii ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya lafti waa kaa waa waxay samaynayeen laakiin maxay ciddadaasi yidhaaheen maxaan la weydiinayaa waa can qowli laa ilaaha illa allahu oo in lafdigii camal baa laga cabiray waxaanay ku fasireen waa nudqigii iimaanka lagu dhawaaqayay laa ilaaha ila allahu baa la weydiin doonaa iimaankii baa la weydiin doonaa marka maxay tahay markaan tafsiirkaa eegno kolley anas iyo ibnu cumar iyo mujaahid iyo qolooyin baa iyagaa markaa halkan tafsiirkan lagaba soo naqliya haddii la yidhaha camaa kaanuu yacmaluun wax khaasa lagu fasiro can qowli laa ilaaha illa allahu laguma fasiro iimaankii muxuu noqday waa camal waa taasoo dee qowlkanna waa camal camalkii markaa kuma koobna iyada taa inuu dee xagga xubnaha khilaaf ma jire umuurahan kalea dee khilaaf ama mutakalimiin ama bacd dee fuqahaa yo iyagu kalaba saarayay dee murjiat lfuqahaa qolada ay kaba cabirayeen ama murja'adii kale iyo waxyaalo ayaa khilaafyadoodu jiraane markay noqoto xubnaha waxaan lagaba samaynaya in camal lagu idlaaqayo iyada khilaaf ma jiro hadalna xaggaa kumaba sugne maxaa kuba sugan iyadoo qowlkii lagu magacaabay camal laguba magacaabay oo macnuu uu yahay iimaanku hadduu yahay ka ictiqaadkiiyo wixii dee tasdiiqiina waa camalkii qalbi hadduu qowlkii yahayna waa camalkii haddii uu dee xubnihii yahayna iyadna waa camalkii midna camalkii lisaanka midna waa camalkaa kale dee guud ahaanba aan si aan leenahay khilaaf aanu kuba sugnayn fawrabbika lanasalanahum ajmaciin hadda eeg aayadda bacdigood baa saa yidhi maha macnuu in dee san oo dhan mufasiriintu ay ku wada tegeen waayo aayaddii waan dee caam yeeli karnaayo wax alle wixii ay la weydiinayeen ay samaynayeen waa la weydiin doonaa dadka marka la keeno su-aalaa ku iman doona camalkoodii baa la weydiin doonaa camalkoodiina dee towxiidkii baaba ka mid noqonaya eh laakiin bacd almufasiriin ama bacd asalaf baaba ku koobay camaa kaanuu yacmaluun can qowli laa ilaaha illa allah oo kale kolley imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala wuxuu kaba dhigaa dee waa waxaan la weydiinaya waa can acmaalihim kulliha alatii yatacalaqu biha takliif buu yidhah waa acmaashoodii takliifka ku tacaluqaya dee mukalafka ku ahaayeen wax la amriyo wax loo diidayba camalkaasoo dhan baa la weydiin doonaaye isagaa wuxuu ka cabiraa takhsiis lagu khaas yeelo towxiidka uun waa dacwa bilaa daliil oo wax dee imaka halkan inoo khaas yeelayaa ma jirto sheegasho aan daliil lahayn ba taas laakiin dee qolooyin waa taa aan sheegayno imaka ama saxaabadii qaarkood ay kaba mid yihiin ayaa waa anas ibnu maalik xadiidkiisa tirmidi buu ku sugan yahay dee taa uu yidhi laakiin sanadkiisa dacfi ah ibnu cumar oo kaleo isna dabari uu soo naqliyo tafsiirkiisa iyo waxa weeyaan mujaahid oo kaleo isaguna tafsiirka cabdirasaaq ee sida xaafid leeyahay kuba sugan qolooyinkaasaa taa kuba fasiray laa ilaha illa hu markaa kolley jaanibkay kagaba fasireenna waxa weeyaan marka ajmaciina la yidhaah walow imaamku hadalkiisu kaa ahaa marka dadkan wax la weydiinaya dadkii oo dhan ay tahay cidda aanay khaas ku ahayn dadkii muslimiinta ahaa ee gaaladiina su-aashan ay soo gelayso su-aashan ay soo gelayso meeshii waxay imanaysa dee gaaladii khitaabkoodii miyay ma towxiidkan yay kaba ayay mukhaadabiin imika kuba yihiin ay iimaan laba yimaadaan mise acmaashan kalena waa mukhaadabiin bay ku yihiin mukalafiin bay ku yihiin oo ciqaab gaaray ku mudanayaan taa haddii la yidhaaho dee arrinku wuxuu iyaga marka hore waxanay maanta lagula khidaabaye lagu kalifayaa waa towxiidkii uun iyagiina ay markaa kuma jiraan dee marka jaanibka iyagii lagaba eego waxaa la weydiinaya waa can qowli laa ilaha illahu iyo dee wixii muqtadaheeda ahaaba weeye haddii bal maalan laakiin dee khitaabkoodan iyo takriifkoodani kolley waa masalo usuuliyana bal maalan taas oo kale waana tan qur-aanka suuratulmudathir iyo kuwas wixii naargeliyey iyagoo takdiibkiina sheegay salaad la-aantoodii iyo idcaam la-aantoodii inayna kuba dareen waana acmaal kale bal marka haddii la yidhaha meye tanna mukhaadabiin bay ku yihiin mukalafiin iyada markaa towxiidkuna qayb buu ka mid noqono waa qayb uun dee umuurihii kalena way soo gelayaano wax dee imika la yidhaah waa daliil ma laha maaha dee ay qolooyinkaas aan magacownay iyo kibaarta dee saxaabadii iyo waabay kuba tegeen bal muhimku markaa maxaa halkan inoo noqonaysa camal baa la idlaaqay waxaana lagu idlaaqay camalkii carabka iyo ah towxiidkii aayaddan markaan kuba fasirno waxaanu yidhi markaas waqaala limili hada falyacmal alcaamiluun limili hada ka waa fawska iyo liibaanta ina hada lahuwa alfaws lmubiin bal fawska iyo liibaanta dee janno la galay kaasoo kale falyacmal ha camal faleen alcaamiluuna kuwii camal falayay oo de bal maalan taas kadan caam buu noqonayaaye bal kolley dee waa suuratu saafaat nin ka warramaya nin ay saaxiib ahaayeenoo dee kolley doonaya inuu duufsado oo kale oo yidhi bal maalan taas naarta dhexdeedii ku arkay iyo taas baaba adigu bal maalan aayaad kagaba horeeyey ahaa marka halkana kolley tafaasiirta malaa saddex qowlba waa jira limili hada inuu weli ninka hadalkiisii yahay oo dee waxa weeyaan ninkaa dee saaxibkii ahaa ee naarta dhexdeediiyo bal khitaabkiisii dee aayaad wada socday bay ahay iyo wixii markii dambe ilaahay iimaankoodiiyo kuba dhexlsiiya kaasi inuu u dhowaaday inuu halaago haddii bal maalan ninka hadalkiisii oo socdo ilaahay inooga warramaya ay noqoto ee markuu sheegay waxaan ilaahay siiyey inuu liibaantii weyneydba yahay ayuu isagu leeyahay bal kan oo kale bal dadka caamiliintii kan oo kale ha u shaqaysteenba waxaa kaloo jirta dee inuu hadalkiisu inuu hadalkaa hore intaa aayaddan ka horreysay kuba go-ay tanna ilaahay kalaamkii uu yahay oo dee badbaadada caynkaas iyo liibaantaas iyo jannada dee sifaadkeedu taa yahay bal kaas oo kale ha loo shaqaysto oo ha loo camal falo ama bacdalmalaaika intuba waa aqwaal tafsiirka kuba sugan laakiin mid kastaba maxaa meeshii yaalla falyacmal ilcaamiluuna imika halkana waa caam ictiqaadkii qowlkii acmaashii intiiba way soo gelayaanoo bal waa caam marka aayaadkan mid khaasaiyo mid caamaba markan isu wada geysano markan isu wada geysano de waa majmuuc mid gaara maaha majmuuca saddexdan aayadood ee uu soo qaaday oo iimaankuna qeyb ka midayo weliba gaar ahaana aayadda hore ee lanasal aayadda labaad ee lanasalanum ajmaciin cama kaanuu yacmaluun laguma fasiray qowlu laa ilaaha illa allahu taa horena bima kuntum tacmaluuna laguma fasiray bima kuntum tu'minuun kuwaasi bal ay kaba mid yihin markaan majmuuca isu wada geysano maxaa inoo soo baxaya dee iimaanku inuu camal yahay oo sa aan ibnu rajabna kaba soo naqlinay iimaanku dhammaantii inuu camal yahay oo ciddii bal maalan iimaanka ku koobtay uun tasdiiq keliya oona wax kala raacsanayn oo kale dee waa qowltaas radinteedna uu kalaamkani yahay dee iimaankiina saa bal waxa weeyaan camalu iyo camalkiina uu noqonayo camalkii qalbiya kii lisaan iyo kii xubnahaba uu noqonayo xadiid buu markaa sheekhu soo arooriyo baabka wuxuu ihi xadaanaa axmed bnu yuunusa wa muuse bnu ismaaciila qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdin qaala xadaanaa bnu shihaabin can saciid bni lmusayibi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam su-ila kolley dadka had iyo goor kitaabka ku badan waxba kuma joogsana haddaan ninku axaadiistiisu koobnayn oo kolkolun uu imanayo aanu ahayn ama dee kolley waxyaalo kaloo keenee waayo si casharku inoogu socdee laakiin waa imika cidnama tarjamaynaye umuruun baan ku yar sheegayaa ku tacalluqsanay axmed ibnu yuunuskan axmed ibni cabdillaahi ibni yuunus baa laydhaa yuunuskani waa awowgii aadna ruwaadda way ugu badantahay in awowgood loo tiiriyo ee bal axmed ibni yuunus waa axmed ibni cabdillaahi ibni yuunus saa bukhaari ugu sheekhiyo muslimna uguba sheekha bal imaam axmed baa wuxuu ku magacaabay maqaamka saruu joogay daraaddeed sheekh alislaam imaam axmed baa ku magacaabay sheekh alislaam taas xoogaa buu imaam axmed malaha tobaneeyo sanadood buu ka geeri horeeyo nin la tashanayo oo doonaya bal cid uu dee cilmi kaba dalbayo xaggu u buuxo isku magaalana may ahayne buu yihi axmed ibnu yuunus qabo fa inahu sheikhulislaami isaga muuse bnu ismaaciil tabudakina dee isaga marar horeba waynu soo maray ibraahim ibnu sacadkana kolley ibnu shihaab iyana waa isla reerbee ibnu sacad ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf oo cabdiraxmaan ibnu cawf baa awow noqonayo sacadkan baa ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf baa dhalay oo sacad buu cabdiraxmaan axad alcashara waa wooye kana waa inankiisiiyo labadooduba ibraahim sacadkuna ruwaadda waa ka mid saxiixayn iyo kutubta lixdaaba ibraahimna waa tiqaadii ruwaadday ka mid yihiin laakiin xadiidkan maanta aabihii kama warinayo ee wuxuu ka warinayaa ibnu shihaab zuhri ama zuhri baynu usoo aragnaa kolna ibnu shihaab saciid ibnu musayibna bal musayab baa io xarakaysan waa dhici kartaana taas inay ii xarakaysantahay laakiin anugu hadiyo goor dee taas musayibun baan aqriyaa sababta waxa weeyaan saciid ibnu musayib aabihii iyo awowgiiba saxaabadii rasuulkii kaga mid yihin waana reer beni maqsuum isaguna culimmadii taabiciinta raggii uguba mudnaa weeye jaanibkaas cibaado iyo camal iyo cilmiba kolley waa taas wan ee waxaana jirta aabihii musayib waxaa dee ruwaad kaloo la magacaa jirto se dee musayib ibnu raafic iyo rag iyaguna kitaabka kuba sugan waxaana jirta laba wej bay ku dabdiyaan marka leega magacan gaar ahaantiisa in musayab la yidhaaho ismi mafcuul uu yahay waa kii saaibada laga dhigay saaibadii neefkii geela ay sii dayn jireen mar nadar iyo waxyaale aan cidi raran jirin oo taas saaiba waa musayab iyo in laga yidhaha ismi faacil oo musayib la yidhaah kii isagu waxaan sameeye saaibada kaba dhigay marka markaynu anagno kutubtao dhan baan idinka warramaya taasne magacani bal taabicigan markaan iska dayno aabihiina saxaabiye aabihi waa saxaabiye laakiin keligun buu wax ka wariyaa dee kitaabkao riwaayo waa ku leeyahay musayibe markaan ninkan iska dayno inta kale ruwaadda musayabun bay aqriyaan si kale laguma dabdiyo ismi mafcuulun almusayab buu noqonayaa ee musayib ma noqoto laakiin markay noqoto magacan aan hayno iyo saxaabigan ayay laba wej soo naqliyeen almusayib iyo almusayab labadaa wej bay soo naqliyeen macnaa labada wejba waa ku bannaan yahay arrin baana ay soo naqliyaanoo inuu saciid uu nici jiray in aabbihii dee bal maalan almusayab la yidhaayo sayab allahuma sayab abi iyo ayay kaba soo naqliyeenoo bacd alculamaa ay odhan jireen waxa roomba dee itiqaan lidacwati hada alimaamba in musayibun laba aqriye bal laakiin labada wejba way ku bannaantahe arrinkaa daraaddeed iyo isagoo nici jiray in saas lagaba dhiga iyo ayuunbaa anigu horta gaar ahaan isagaba dhowraa suyuudi baa wuxuu alfiyadiisa ku yidhaha isagoo daabitkaa idiin sheegay sheegaya kulu musayabin fabilfatxi siwa waalidi saciidin faliwajayni xawa macnaa musayab dhammaantii fabilfatxi macnaa si kale iyada ma lama aqriyayo waa magacyada waalidka saciid mooyaane faliwajayni xawa isagu laba wej buu koobay musayib iyo musayab bal markaa ka doonto dooro adigu kale laftiga waa kaasi kutubtuna way xaragaysata aan arkaa ismigii jaadada ahaa ama badnaa kaa weeye ebal waa taas waanan dee fuqahadii madiine waaweyneyd kaba mid ahaaye can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam su-ila waa la weydiiyey waxaa lagu yihi ayulcamali afdalu camalkeebaa u fadli badan oo camal la sameeyo keebaa u fadli badan faqaala wuxuu ihi iimaanu billahi wa rasuuli halkan waaya maxalu shaahidku laakiin rasuulka ilaahay camal baa la weydiiyey maxay jawaabtiisu noqotay iimaanu billahi warasuul markaa iimaanka waa camalee ina baabkana wuxuu igunoogu baabaysnaa man qaala ina aliimaana huwa alcamalu iimaanku waaba camal camal qalbi ha noqdo iyo dee intan kale umuurihii iimaanka kaba mida marka ayulcamali afdalu qaala iimaanu billaahi waa rumayn ilaahay la rumeeyo iyo wa rasuulihi rasuulkiisa la rumeeyo rasuulkiisa rumayntiisiina waxaa soo gelaya siaan nidhi wax alle wixii uu la yimi oo la aqbalo oo la qaato dee taasna waxay keenaysaa camal laguba camal falo kol haddii la aqbalay in haddii isagii risaalo loo qiro laakiin wixii uu la yimi la beeniyo iimaan taasna ma noqonayse iimaanu billaahi warasuuli qiila waxaa yihi uma maada maxaa soo raacaya qaala aljihaadu fii sabiili illah oo waxaa markaa kusoo xiga xaggii fadliga muxuu yahay waa aljihaadu fii sabiili illah qiila waxaa la yihi uma maada haddana maxaa kusoo xiga aljihaadu fii sabiili illah qaala wuxuu ihi xajun xaj mabruurun la aqbalay waa lagu fasiray ay maqbuulun oo dee waxa weeyaan haddii kale xajkii aan la aqbalin ruuxa aan laga aqbalin lagu soo celiyey wax alla wuxuu tarayaa ma jirto dembina lagama dhaafayo ajrina kuma helayo waxaa kaloo dee mabruurun aladi laa yukhaalidhu ismu waa dembiga aan xajka aan wax ismi oo dhehay jirin ruuxu mukhaalafo aanu la iman siisii uba gutay oo kale haddii la idhaha kii la aqbalay see laguba garanayaa in xajkiisii la aqbalay waxay dhahaan waxa cadeeyada taa ilaah baa oge laakiin haddana calaamo waxa u ahoo kale oo calaamo u noqonaysa in hadduu ruuxu si uu markii hore ahaa si ka fiican bacda xajii uu ahaado kolley waa dee camalkiisii raad buu xajkiisii yeeshay oo waa taaiir xaji oo calaamo qabuul bay idhaahaan laakiin hadduu si uu ahaan jiray uu dib ugu noqdo maalintii waa tegey salaad ma tukan jirin oo intiibuu waday markii dambena halkii horunbuu kaba miisay kolley waa xaajaan hagaagsanin de waa kaa raad muu yeelan wax muu tarin oo kalo waa saas way dhahaanba bal markaa xajkii ama waa xajkaa dee isagu ruuxu adigu wax ismiya iyo dhehay aanu jirin alladii laa riyaa fiih bal taasba wey bal xadiidku insha allahu tacaala waa inoo soo noqon doonaa axaadiid kaloo su-aashana haddana jawaabtu ay kaba duwan tahayna way inoo dambeysaa way inoo iman doontaa bal waxa weeye in xadiidka kol hadduu inoo soo noqonaya axaadiid kalena haddaan kani mar dambuu iman doonaa kuwo kaleo ka soo horeeyo saxaabo kale ay warinayaan oo su-aashu tan ay tahay laakiin jawaabta ay ka duwantahay inoo imanayso bal habeen dhaweyna kolley waxbaan kaba sheegnay halkan laakiin say dee culimmada kaba soo naqliyaan ama culimmadu ay dhahaan waxa weeye rasuulka ilaahay iyadoo su-aashan la weydiiyey ayaa bal iimaanu billaahi warasuuli haba joogto xadiidkan waxaa jihaadkiibaa bacda aliimaan yimi xadiid abudar oo kale cidqiyabaa yimi xajka beddelkiisa xadiid ibnu mascuudoo waa kamalaa usoo horeyn doona salaadii buu kuwa bilaabay calaa waqtiha haddana birigii labada waalid jihaadkiina waa kaba dambeeyey xadiidkii aynu soo maray ahaa ruuxa dee khisaasha muslimka maxaa ugu fadli badan man salima almuslimuuna min lisaani waliyadi bal axaadiidaasi way jiraan inta badanna su-aaluhu isla mid bay ahaayeen marka culimmadu ta yidhaahaana waxa weeyaan tacaarud maaha tani idiraab axaadiidan ku yimina maaha ee iskhikhilaafayaane jawaabaha rasuulka ilaahay kala dunaaday waa axwaasha kala duwan ama ha noqoto ruuxan saa'ilka ah xaalkiisa wuxuu isagu garanayay iyo waxaanu garanayn wuxuu fudaydsanayay waxaanu fudaydsanayn bal wixii baahidooda iyo xaalaadka intaasi waa mid ama dadkan kale saa'iliinta xataa waxyaalihii kaba qarsoona jaanib kalena awqaadan waqtigan maxaa dee waqti baahi badani ay jirto idcaamu dacaam looga baahan yahay oo dadka ay gaajaysan yihin marjihaadkii uu yahay dee waqtiga ama farducaynka ahaa ama isagana daruuradiisa iyo baahidiisu ay jirta iyo bal waa axwaalaha kala duwan iyo dadkan mukhaadibiinta mukhaadabiintaan u jeedaaye axwaalahoodu kala duwan yihin ama kuwan xataa oo markaa wixii uu kasaa'ilkii garanayay lagaba tagayo saamiciintii oo waxaanay garanayna kaba qarsoon looba sheego bal umuuraha caynkaasa ayaa iskhilaafkan keena yidhahan kolley jawaabooda kale leeyihiin oo meesha timaadaa waxa weeye walow lafdigu kuba yimid camalkii ugu fadli badnaa in halkan waxay taalla oo macnuu noqonaya afdal lacmaali iimaanu billahi wa rasuulih oo su-aashii baan ka soo qaadanaynaa bal iimaanku isagaaba afdal alacmaal noqonaya laakiin acmaasha kaloo kale inay laydhaha min baa qadaran oo macnuu dee waa min afdal alacmaali kada min afdal alacmaali kada ayo markaa taasi aan ishkaalka imanaya marka dhowr camal oo kala duwan kanbaa afdal alacmaal oo iimaankii la raaciyo haddana mar dambe lagaba dambeysaya ishkaalka halkaa ka imanaya haddii la yidhaha minbaa qadaran maba imanayso sida xadiidkii ahaa khayrukum khayrukum liahli oo kale dee lama odhanayo waxa weeyaan intaas buu dee dad waa dee min khayrikum baa macnuu yahay jaanibkaa markay noqoto waa sax laakiin haddii la yidhaha si guud waa kii ehelkiisa u khayr badnaabaa idinku khayr badan minbaa qadaran baa yidhaha halkaa oo dee kuwa dadka idinku roon idinku khayrka badan waxaa ka mida kuwa ehelkooda u khayrka badan marka kuwana ay arintu noqoto in waxa weeye ay mintu qadaran tahay arrin kaleo halkan yar taabtaan culimmadu waxa weeyaan xajkii oo arkaantii islaamka kaba mida jihaadkii on isagu arkaantii dee farad haba ahaadee laakiin arkaantii aan kuba jirin baa halkan kaba horeeya oo kale in bal taasna jawaabahooda waxaa ka mida xajka oo kale nafcigiisa iyo waxtarkiisu waa wax qaasira macnaa ruuxan xajay hadduu dembidhaaf ku helayo hadduu darajaad sara uu kuba helayaba isaguu ku kooban yahay laakiin nafcigii jihaadku waa nafcigaa gaadhayo dee diintiiba ama bal xajka gudashadiisiiyo wax kastayaba umuurahaas ayaa dee badbaada kuba sugan oo laguma badbaado oo diintiina laguma faafiyo ama dadkiina iyo dhulkii islaamkuna ay amni iyo nabadgelyo kuba helaanoo faa'iidadiisa iyo nafcigiisu waa wax mutacadiya taas oo kale marka jaanibkaas baaba kale horraysiinta leh ama dee waqtiyadan markaanu fardu kifaaya inuu farducan yahay oo kale ruux kastaba uu laasim ku yahay weliba uu soo noqnoqonayo isagoon se xajku aan usoo noqno dee xajku waa kaa mar keliya imanaye bal jaanibkaasna taqdiimka waa keenayahay bal waa umuuro jawaabihii culimada wax kaba mida baabun idaa lam yakun ilislaamu islaamku haddii aanu ahayn cala alxaqiiqati xaqiiqo oo bal maalan oo ujeeddadu waa xaqiiqadii sharciyada ahayd oo taa waa wa kaana uu ahaaday cala alistislaami waa hogaansan uun aw alkhawfi cabsi oo isaga waa inqiyaad daahira uun aw alkhawfi min alqatli lam yantafic bihi saaxibuhu ama lam yanfic saaxibahu baldhe oo jawaabtii aan iskaba qadaranoo islaamku haddii uu xaaladiisu aanay de cala alxaqiiqa macnaa waa xaqiiqadii sharciyad ahayd waa kaa ilaahay yidhi ina diina cinda allahi alislaam taas uu yidhi haddaanu ahayn iyo waman yabtaqi hayra alislaami diinan oo kale n ka haddaanu ahayn ee uu yahay carabka wax laga yidhi uun uu noqday wax loola imanayo isagoo dil lagaba cabsanayo ee ruuxu aakhiro waxba kuma helayo kuma intifaacayo waliqowlihi tacaala bal horta waxa weeyaan ujeeddada horta halkan horta bukhaari qaaliban dee kitaabkana wax horena waan soo aragnay waxaa inoo dambeeyaan alislaam iyo aliimaan dee ma kala farqinayo wax keliya ayuu ku wada idlaaqaya waana iska jirtaayo khaasatan markaa bal marmar ay wada socdaan oo laba macno lagu kala idlaaqa mooye dee islaamkii dhabta ahaana iimaankii waa kulansanaya haddii xataa iimaankii aan tasdiiqun kaba nidhaan dee iimaankiina wuxuu keensanayaa islaamkii oo wax keliya oo kol haddii bal maalan taasin wax keliya islaamkii dhabta ahaana waa iimaankii un iimaankii dhabta ahna waa islaamnimadkii unoo taas kuma kala dunaanayaan laakiin arrin baa inoo iman doonta iyadoo xadiidkii jibriil riwaayadii cumar maahay waa riwaaye abu hurayrata cumar ibn lkhadaabe ee kutubta aan kuma arki jiray taa kitaabkeenna kuma sugno waa muslim ayaa khaas la ah taas laakiin waa xadiidkoo riwaayada abu hureyre ah waa inoo iman doontaa insha allahu taca inoo iman doonaa waxaana inooguba sugan islaamkii oo rasuulka ilaahay wax ku fasiray iimaankiina wax ku fasiray marka inay laba kalayeen bal iyada markaa taa markaan gaadhno ayaan masalada si yar guud aan u yar eegi doonaa walow dee marka ay wada socdaan haa uu si mid kastaaba macno gaara u yeesho saa loo kala farqinayo haddana markaanay kala socon islaamka waxaa lagu idlaaqaya wixii iimaanka lagu idlaaqaya iimaamkana islam waxaa lagu idlaaqaya markaa labadoodii way islaazimayaan unbaa waan leenahay laakiin baabkan ujeedadiisu maxay tahay ujeeddadu waxa weeyaan islaamkii waa la idlaaqaa iyadoo looga jeedo alinqiyaad addaahiri uun inqiyaadkan daahirka istislaam iyo khuduucun loogama jeedo waa la idlaaqaa dee hadduu kaasuu noqdo wax ka hooseeya aanu jirina ruuxii waxba uma tarayso waxaa kaloo la idlaaqaa iyadoo dee islaamkii dhabta ahaa ee kaa ilaahay yidhi subxaanahu watacaalaaba waxa weeye ina diina cinda allahi alislaam iyo waman yabtaqii khayra alislaami diinan falan yuqbala minhu iyo taa iyadoo loogama jeedo labadaba way yimaadaan markaa midi waa xaqiiqadii sharciyada ahayd midna waa lafdigii luqawiga ahaayoo hogaansan iyo waxyaalaha lagama fahmayey marka wuxuu sheekhu inooguba caddaynayaa markaanu xaqiiqadaa sharciyada ahayn macnu uu yahay kaa macnaha luq ahaaneedee inqiyaad daahira u loogama jeedo ruuxu isagoo aad ku badbaadid inuu leeyahay inaanu waxba tarahaynba markaa labadaba waa lagu idlaaqay laakiin markan aan islaam dhaba u jeedno muxuu yahay dee isagii iimaanku waa islaaba mid oo waxa weeye faakhrajna man kana fiiha min almuminiina famaa wajadna fiiha hayra beyti min almuslimiin waa kanoo waa qoomkii nuux qoyskeli qoomkii luud baan u jeedaa qoys keli unbaa reerka ka muslimaha waa luud iyo dee hablihiisii mala islaantiisuna waata xaggan kale kuba biirtay isagii hablihiisii uun bal markaa ilaahayna wuxuu sheegay ciddii meeshaa kuba sugnayd ee muminiinta ahayd in la saaray haddana maxay noqotay famaa wajadnaa fiiha hayra beytin min almuslimiin marka muminiin waa qoyskan unbaanay ahayd waatan muslim waxaanu nabad aanu saarnay oonu qaryadii kaba saarnay ciddii kuba jirtaee muminiin ahayd kamaanaan helin qoys mooyaane iyo guri mooyaane oo muslimiina mooye wax kale macnaa laftigii muslim iyo laftigii mumin wax kaliya lagu wada idlaaqay waa shay kaliya yihiin qoyskan unbaaba lagu wada ayay yihiin bal marka insha allah taa umuurahaas iyo bal kala qaadkeedu xadiidka jibriil baan u dib dhiganaynaaye muhimku halkan baabkan waxa weeyaan islaamkii waa la idlaaqa iyadoo loo jeedo cala alxaqiiqa iyo xaqiiqadii sharciga ahayd waana kaa dee isagu loo jeeday kaa ilaahay yidhi ina diina cinda allahi alislaam waana la idlaaqa iyadoo loo jeedo uun hogaansan daahira iyadoon iimaanba kaba hoosay waana taa isagii iimaanku ay kala hari karaan waana taa aan laguba intifaacayn intaa weeye baabka maqsuudkiisu marka wuxuu uhi baabun idaa lam yakun ilislaamu islaamku haddaanu ahayn cala alxaqiiqati waa xaqiiqadii sharciyada ahayd ee waxa weeyaan iimaanka markaa la mid ahayd weeye iimaan laba mid ahayd iimaankuna waa kaa inu caami aynu soo marray waana kaa dee markaa insaanka uu ku badbaadaya ilahay agtiisa ku anfacayay wa kaana uu ahaado markaa islaamkuba cala listislaami waa hogaansan daahir ahaaneed weeye waa mujarad alinqiyaad buu uga jeeda waa xaqiiqadii luqawiga ahayd un luqa ahaan aw ilkhawf min alqatl ama dil lagaba cabsanayo jawaabtii aan iskaba qadarno maxaan odhanaynaa lam yuntafac bihi fi laakhira kaa aakhira laguma intifaacayo adduunyada waa ruuxu waa ku badbaadi karaayo dee inagu qalbiga wixii ku jiray ma ogin oo imika ruuxan markaan islaam leenahay ama xataa iimaan waa de waxaa inoogaba muuqdaan leenahay laakiin qalbigiisa ma ogin laakiin ilahay agtiisa dee kuma badbaadayo waa kaas aakhira waxba uma tarayo muxuu soo qaatay kaa in dee arrimahaas imanayaan waliqowlihi tacaala qalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna ee qaalat alacraabu nimankii reer miyigaha waxay yidhaaheen aamanna waanu rumaynay qul waxaa tidhaha lam tu'minuu oo macnaa ujeeddadu tasdiiq tasdiiqii dhabtaa iyo ictiqaadkii qalbigooda ma gelin waxaad ku tidhaahaa maydaan rumayne walaakiin quuluu dhaha aslamna ujeeddadu waa kuwa ama nifaaq baaha iimaanku aanu qalbigooda gelin afkay ka ashahaateen laakiin wax uga hooseeye ma jirto saasay yidhaaheen waxay yidhaaheen aamanaa e laakiin waxaad tidhaahaa maydaan rumayne walaakiin quuluu aslamna marka halkan maxay tahay islaamkii daahirkaa iyo hogaansankii iyo wixii carabka lagaga dhawaaqayay ayaa islaam lagu magacaabay kii lagu badbaadayana maaha kii iimaanka la midkaana maaha laakiin hadduu islaamku mid xaqiiqa sharciya yahay iimaankiiba isku mid noqonayaanba waaba kan muxuu yihi faida kaana cala alxaqiiqati iimaanku islaamku hadduu ahaado calaaqdee kuwaasayna waa ka walaakin qulu aslamna walamaa yadkhul liimaanu fii quluubikum baa kaba dambayso weli iimaanku qalbigiinii muu gelin oo weliba waxay leeyihin lamaada wixii laguba anfiyaa wax la filanaya inuu dhaco bacnaa waa la filanaya in qalbigoodii uu galaba oo dee munaafiqiintii dee markaas asal ahaan aan laba rajaynin inay islaamaan kuwani may ahayna waa dadkaa reer miyiga ahaa weli aan hagaagu islaamin hagaagu iimaanku qalbigooda u gelin laakiin la filanayo inuu qalbigooda galo cibaaradan lamaadan ayaa dee kolley waa macnaa ay lam kaga duwan tahay wixii dee iyada laguba anfiyaya faida kaana cala alxaqiiqati laakiin islaamku cala alxaqiiqa hadduu yahay fahuwa calaa qowlihi jala dikru ina diina cinda allahi alislaam diinku dee la aqbalaye lagu badbaadaye kaasi waa ilaahay agtiisa waa alislaam marka maxay tahay waa arrinkan yar horreysiiyey uuno islaamka waa la idlaaqaa iyadoo looga jeeda inqiyaad daahira un loogama jeedo oon xaqiiqa sharciya ahayn kaasi iimaankii maaha waa ka duwan yahay kolna waa la idlaaqaa iyadoo kii dee loo jeeday xaqiiqadii sharciga ahayd marka haddii kaa loo jeedo waa kan iimaanka iskuba midkayiin waana ka lagu badbaadayo waana kaa ilahay yihi ina diina cinda allahi alislaam bal xadiid macnahaasana sheekhu waa inoo keenaya wuxuu yihi xadaana abulyamani qaala akhbarana shucaybu can الzuhriyi qaala akhbarana caamir bnu sacdi bn abi waqaasin can sacdi radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam acdaa rahdan bal abulyamaan iyo shucayb iyo zuhri kolna ibnu shihaab waa dee magac awowgiisa labaad mala waa awowgi awowgii un ibnu shihaabkaasna zuhrina waa reerkii reer bani zuhro isna waa nisbo awowgiisii dambe waa jiribkoodii reer bani zuhrahana waa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh reer abtigiiba cabdiraxmaan ibnu cawf iyo waaba taa ibraahim ibnu sacadiy waa ta aan lahayn waa isla reer ibnu shihaab sacd ibnu abi waqaas isagana waa reerkoodii waa reer bani zuhra marka kolna dee nisbadii reerka weeye kol waa magac awowgii oo loo tiriyo maaha weliba awowgiisii dhawaaba maaha ibnu shaab markay noqoto intaasi waa inaan soo marree camr ibnu sacd ibnu abi waqaas waa nin taabiciya oo iqo oo kutubta dhexdaaba kuba wada sugan kolley rag fiican oo wada ruwaad oo sacd ilmo sacd ibnu abi waqaasi waa jiraanoo kitaabkana kuwo kale ay nooguba iman doonaa de aabihii baanu xadiidka ka warinayaa sacd ibnu abi waqaas radia allahu canhu wuxuu hi ana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay acdaa wuxuu siiyey rahdan jamaaco waa koox ayuu wax siiyey waxbuu siiyey waa adduunyo maal buu siiyey rahdiguna waa saddex ilaa toban bay idhaahan waa rag adugu ama cadad min arijaal saddex ilaa toban kolkol waa la yar dhaafiyaayo oo inay tiradaa ka yar bataan lafdigun waa lafdigaa dee macnaha jamcu ku suganya saddex ilaa tobanee mufrad lafdi mufrada oo dee ruux keliya ku dhacana maba laha weeye kolkol haddii rahdu rajul la yidhaahna waa dadkan jiribkiisa dhow ama bndee qabiiladiisa ama kolkol dee intiisa u dhow waay dee imaka rahdigiisaba laba yidhaahaa macnuhu waxa weeye dad kooxay ahaayeen in rasuulkii ilaahay baana iyaga wax siiyey kolley xadiidkana sheekhu sekuu ku soo celin doonaa haddii ala yidhaho kitaabka uu kuba sugayay isagoo sanadkana wax ka yar bedeli doona dee alfaado kalena ay nooguba iman doonaan bal markaa markii uu wax siiyey meesha nin kalea joogay oo fadhiyo oo rasuulku aanu wax siin markaasaa muxuu yidhi acdaa rahdan wa sacdun jaalisun kale waxay tajriid yidhah si wuxuu shaksi kale iska soo saaray oo kale isagii iminka isagaa hadalka watay bal lafdiga dambeynse ka ku dambeeya tajriidkan iyo irtifaatoona kuma sugnayne waa si wax shaksi kale uu kaba warramayo iskaba soo saaray taa ee waxa weeyaan rahdi ayuu wax siiyey saacadna markaa meesha uu fadhiyey fataraka rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ka tegay rajula nin huwa isagu acajabuhum ilaya malaa nusqooyinka qaarkoodna axabuhum ilaya waana nusqooyinka bukhaariun bay labadaba dhaceen ka ugu cajab badan macnaa kan ugu jeclay raggaasoo dee rag ninkan uu arkaya xagga marka leega iimaankiisa iyo jaanibkaas iyo islaamnimadiisa raggan kale inuu ka wada mudan yahay acjabuhum ilay ayuu kaba tegay eeg cibaaradayn wasacdun jaalisun marka taas haddana huwa acjabuhum ilaya waa irtifaat oo haddaan hadalkaa kuba soconno dee waxa weeyaan cibaaradu waxay aan leynay lafdigana qaybo lagaba dhige isagu wuxuu aha ninkaasi raggan meesha jooga ee uu rasuulka ilaahayna wax siiyey ninka agtayda ugu cajab badan anigu loogu jacayl badan iyo aniguba matalan taas waa xagga mansilada uu ku lahayo ninkan riwaayaadka qaarkood baa waxay kuba yimaadeen nin jucayl ibnu camrin la odhanayo inuu yahay waana nin dadkii fuqarada ahaa waana nin muhaajiriintii kaba mid ah oo raggan lamu mid ahayn ayuu ka tegey faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay maa laka waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay oo can fulaanin cadalta ama acarata can fulaan hebel maxaad uga jeedsatay hebel maxaad u qadisood wuxu siin weyday fa wallaahi wuu dhaaranayaa dee wixii isaga dannigiisayd buu ku dhaaranayaa ilaah baan ku dhaartee innii anigu la uraahu waxaan u malaynayaa mu'minan ninkani inuu mu'min yahay raggan kale waa rag mu'allafo ahaa bay ahaayeen rasuulka ilaahay xoolahan uu siinayay inay islaamnimadka uu kuma jeclaysiinayey aan taa ahayn laakiin ninkan buu leeyahy waxaan u malaynayaa inuu mu'min yahay bal saasii kolley waxaan filayaa waa lagu dabdiyey ruwaadda bukhaari bacdigood way kuma dabdiyeen oo uraaho hamisada haddaan daminana oo waxaanu leeyahay dariiqa abidar iyo keyrkii waxaa riwaayada waxaa dhacay halkan iyo zakaba uraaho in laba yidhaaho laakiin imaam nawowi raximah llahu tacaala oo weli qadarkii uu kitaabka ka sharxay weli uu socdo isagu tan wuxuu kuma dabdinayaa in hamsada la fadxiyo oo araahu balle wuxuu wuxuu gaau leeyahy ma banaanaba in uraahu la yidhaaho araahuna haddii laba yidhaaho waxay noqonaysaa macnaa aclamuhu oo waa hamsadan haddii la damiyo uraahu laba yidhaaho ama ura macnaa waa adun waan u malaynaya laakiin ara hadday noqoto waa tii ictiqaadkii cilmiga ahayd oo markaynaan aragtidna waata kuba timaadee waan ogahay weeyo ninkan waxaan ku ogahay inuu mu'min yahay kolley sheekhana raximah llahu tacaala taas wuxuu u leeyahayba cibaarada inoo dambaysa ee soo socota oo uu odhan doono uma halabanii maa aclamu minhu halkaasaa lafdiga taas buu leeyahy waa kaa cilmi kaba cabireta walow barhkood ay leeyihiin dee xataa lafdigan cilmi baaba kolkol macnaa dani kuba yimaada waana wixii uu aada uguma malaynayuu taa kaba cabiray oo fa in calimtumuuhuna mu'minaatin qur-aankaba dee kolle dii iimaanku waxaa la qarsanay dee ictiqaadkii dee asaas uba yahay daahirku haddaanu kaasi jirin aanu anfacahaynba saaynu imika soo marnay macnaa haddaan u malaysaan weeye waa la dhaarinayay oo waa la imtixaanayey oo waxyaalaha lagu imtixaanayay ee dumarkii markay soo hijroodaane oo haddaa markaa u malaysaan inay mu'minaad yihiin imtixaankaa dabadeed dee markaa ha u celinina gaaladay ahayd oo taasba cilmigaasba macnaa dani bay kuma fasireen calaa kulli xaalin waa dabdiyada aimadae wuxuu markaa yidhi inii anigu la uraahu bal aan ku soconaba waxaan u malaynayaa haddii la araahu aan idhahna waxaan kuma ogahay laakiin dee waa miyuu ogaan karaa wixii qalbigiisa ku sugnaa acmaashan waa ogaan kara laakiin dee waa nin saan leenahay muhaajiri ahaayo kolley dee wanaaggiisa iyo khayrkiisana uu ogaa muminan inuu mumin yahay taas baan u malaynaya fa qaala waa kan rasuulka ilaahay baa muxuu yidhi aw musliman awda halkan macnaa bal weeye waa tii idraabka faa'iideynaysay macnuuna maaha inuu isaga tii kuba inkirayo haddii arrinku dadani ay tahay e laakiin macnuu waxa weeyaan iyadoo halkaad mu'min aad kaba cabirayso aada muslim kaba cabirto inay khibro baadina ah wixii umalihid oo qalbigiisa wixii ku jiray maogida adoo islaam kaba cabira isaguna siaan soo marray calaamaadkan daahirkaa dee laguma idlaaqayo ayaa kaba mudan arrinkaas oo dee islaamkiina markaan leenahay muslimkii marka weliba labadoodii la kala farqinayo acmaashan daahirkae waxa nooga muuqanaysa ayaan kuba xukumaynaa laakiin haddii bal matalan laba yidhaaho in xaggii iimaankiina dee marka tasdiiqu asal iyo acmaashiina dee haba raacda iyo qowlkiibaeh taasi waa wax qarsoomi karto waa taa wa xisaabuhum calallaahi in aynu soo marray marka maxay noqonaysaa oo cibaaradii noqonaysaa aw musliman bal qul musliman way waxaa tidhaahaa oo dee meesha kaba roon halkan mu'minan ka leedahay aw musliman inaad tidhaahid la uraahu musliman ama la araahu waxaan ku ogeyba musliman inuu muslim yahay fasakadtu qaliilan rasuulka ilah intaa ma yidhi waxoogaa baan aamusay dee waxba halkii ma bedelin rasuulka ilah ninkii waxmuu siin waxoogaa baan aamusay zamanan qaliilan uma qalabanii waxa iga qaalib noqday ma aclamu minhu wixii aan kaba ogaa ninkan xaggiiseen ku ogaayo facudtu waan laabmay limaqaalatii hadalkaygii baan dib ugu laabmay wacaada rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahayna hadalkiisii buu dib ugu noqday waa hadalkii hore aw muslimanti uma qaala wuxuui laakiin markii dambe isagoo rasuulka ilaahay u caddaynaya sababta waxa weeye ninkan uu u siin waayey qolooyinkan kalena uuu siiyey taas isagoon hadda ku inkirayn waxaan dee uu isagu u malaynayo sacdaanu ayaa wuxuu yihi yaa sacdu sacadow inii la cuday kollay ruwaadda xadiidka wariseeye oo barhkoodna uu inoo magacaabi doono imika halkan dee saaan kolley waa saa ii taallunbaa idiin taalla ina laba goor su-aashu dhacday oo markii hore markuu yidhi uu yar aamusay haddana hadalkiisii ku laabmay rasuulkii ilaahayna yidhi uun waxa weeyaan dee aw musliman dabadeedna haddana uu markii dambe hadalkii yidhi barhkoodna waa saddex goor inay dhacday oo mar labaad buu aamuso haddana dibbuu ugu noqday mar saddexaad rasuulkii ilaahayna tii buu rigi markaasuu hadalkana u raaciyo bal intaba ruwaadda way leeyiin laakiin meeshii takaraar waa jiraaye wuxuu hi yaa sacdu sacadow inii anugu la ucdii waan siinayaa arajula nin oo waxbaan siinayaa maal baan siinaya walxaal kayruhu kayrkii axabu ilaya axabu loo jacayl badayo ilaya xaggayga minhu ninkanoo iyadoon kayrkii waxa weeyaan oo cid aan qadiyeyba ruuxaanan wax siinaan jeclahay oo kayrkaasaan kaba jeclay isaga ayaan haddana ninkan wax siinaya maxaan u siinayaa khashyata an yakubahu llahu waa khashyata ka cabsi an yakubahu llahu in ilaahay u rido oo wejiga iyo afkanbi ugu rido fi naari naarta anoo kaba baqanaya ta kana maxaan ku daynayaa waaba sida camr ibnu taqlib iyo xadiid labaad oon kan ahayn kuba iman doonta dadka caynkaasa camr ibnu taqlib baa ka mida rasuulka ilaahay odhan doona dee kuwana iimaankooda uu leeyahay iyo taas baan ku daynaya oo isaga waxa kan ku imanaya kuma imanayo marka waxa ay tahayba oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh horta xagga marka la eega maalka bixintiisa isagoo cid alla ciddee islaamnimo daahirsatay soo dhoweyn iyo ta'aluf ayuu u siin jiray iyagana weliba wax badan buu siin jiray bal dee waaba taa kol buu xoolo aada u badan dadkii caynkaasaa siiya isagoo dadkii islaamkoodu fiicnaana qadinaya haddaba markii uu rahdigan uu siiyo mu-alafay ahaayeen jacaylna rasuulka ilaahay kaba tegay buu hadalkan yidhi rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamu calayhi markaa wuxuu ogeysiiyey xikmadda tan ah mid weeyaanoo in ta xikmadda kuba sugan inuu qoladan siiyo isagana qadiyo isagoo jacayl kaba fiican iyaga xaggiisana loogaba jacayl badan yahay waayo kuwan haddii uu siin waayo aaminkamuu ahayn inay ridoobaan inay diintiiba kaba laabmaan oy taa naar ku daataan ay kuba galaan sida laftiga xadiidka isagase dee aamin buu jaanibka ugaba aha arrin kalena xadiidka ama arrinta way noogaba sugnaydoo markan rasuulka ilaahay leeyay aw musliman waa isagoo kuba hanuuninaya amarka iyo waxaan ruuxa lagu ammaanaya hadduu wax qarsoon oo baadina yahay oo dhici karta dee inaanu waxaan muuqda uu kaba duwan yahay inaan kaa dee lagu ammaanin taas oonu kuba ammaanin taas waaye haddii uu ammaanayo wax ku ammaanayo arrinkan isaga u muuqanaye uu ka markhaati kaci karee u muuqdo taa ammaantiisu ay noqoto oo markuu mu'minan yidhi rasuulka ilaahay waa ka joogsiiyo maya dheh dheh waxaa ka roon odootidhaahaa musliman waa laba arrimood uu halkan kuba wada baraarujiyey mid waa xikmadda uu isaga u qadiyo kuwan u siiyo kuwa naar buu ugaba baqday haddii uu siin waayo oo qadiyo naartaasi ha ugaba timaada ridonimo ha uga timaada iyagoo rasuulka ilaahay bakhiilnimo iyo waxyaalo uba nisbeeya oo dee bal maalan taasoo iyaduna dee halaag iyagii u keenaysa isagana laakiin taasi kumay iman ahayn iyo jaanibkan kale oo ah cid haddii la ammaanayo bal waxyaalaha qarsoon ee dee ruuxa kaba qarsoomi karee suu ku ogaadaana ay adag tahayba taas in laguba ammaano in layskaba daayo haddii wax lagu ammaanayo dee umuurta muuqatee ruuxuu xukumi karo uu markhaati kaba noqon karo ammaantu ay noqoto bal taasba weeye labada arrimood xadiidka waa soo celcelin doonaa kolley fawaaid badanna culimmadu xadiidkan way kaba soo saaraanba ninkan aan leenahay jucayl oo kale rasuulkii ilaahay salawaatullahi wasalaamu caley dee halkanna waa kuba ishaaray magaciisa labada saxiix noomay dhicine laakiin kutub kale ay dhacday halkan oo kale iyagoo ku magacaabay inuu ninkaa jucayl ahaa waxaana xadiidkuba yimi iyadoo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh abudar weydiiyey uu yihi bal jucayl ka waran uu yihi dee waa nin dadka muslimiinta ah ee isaga la midka ah dee shakligooda leh markaasuu yihi bal nin kalena kaba waran oo hebel suu yahay tuu yihi sayidu min saadaati innaas dee marka la eego waa siduu ahaa markaasaa rasuulku yihi jucayl baa ka khayr badan ninkan kale muggii maya waxa weya wax lamida oo dee ninkaa kale ah jacayl baa kaba khayr badan markaasaa uu ku yidhi abudar dee hadduu arrinku saa yahay haddana dee waa kan sad kuwan usoo dhaweynayseed wuxuu siinaysa waxba uma siinaysid isagii baad haddana san kuma samaynaysaayo markaasuu sheegay ninkan kale inuu dee isagoo dee waxa weeyaan sheegay waa ninkan kale dee uu soo dhaweynaya uu lahaa sayidu min saadaat naas inuu waxaanu laba imanayo ta'aluf iyo soo dhaweynaya isagoo taa ugaba baqanaya bal taa weyn xadiidka wuu soo celin doonaa mar kale eeko waxaana halkaa kelima lagu raacin doonaa dee ilaah baa garanaynu gaari doona imaka haddaan sheekha matiga raacin doona waa ficilkan aan hayna an yakubahu llahu fi nnaar ayaa cibaarou raacin doonaayo taasoo ficilkan baa ficil marka la eego naadir ah afcaasha carbeed marka loo eego iyo qiyaasyadeeda siduu naadirka ku yahay waxa weeye imanka ficilkani hulaai weeye maadigiisu waa kaba yakubo haddii alif lagu daro akaba laba yidhaaho imanka san aan aragnay waa mutacadiyo dee waaba kan mafcuul qaatay damiirkanoo haddii la yidhaaho kabahu waa riday weeyaan oo afgembibuu uba tuuray kabahu laakiin haddii hamse lagu kordhiyo oo akaba la yidhaaho uu foorarsaday buu noqonayaa luqada carbeedna waxaa lagu yaqaanaa ficilku markuu hulaaiya hadduu laasim yahay haddii alif lagu daro ama tadciifiya lagu daro inuu mutacadi noqdo kana markii aliftii lagu kordhiyey ama hamsadii lagu kordhiyey ayuu isbedelayoo uu laazimba noqday isagaa halkaa matiga bukhaari bay kuba sugan tahayoo walow cibaaro kaloo dee cibaaradan kutubta naxwada laazim iyo mutacadi ba aanu kaba cabirin ficil waaqacaya mid kale uu kaba cabiray waa taas so ficilkan ba waaba kan yakubahu iyo wahal yakubu nnaasa calaa manaakhirihim aw calaa ilaa xasaa'ido alsantibosaga haddii la yidhaha akabana akaba uu foorarsaday weeye wuxuu dimbiisu noqonaya laazim noqonaya bal taasi waa mid arrinta kale bal matalan xadiidkan kolley dee umuurihiisii waaban inoo soo sheegnay waxyaa uu barhkii waxyaalaha kale fawaaidda kuba sugan waxaa ka mid ah imaamka oo kale tasarufkiisa maal almasaalix seka hadduu ku tasarufayo dee ciddii asnaaf bay leedahay ilah baa qaybiye subxaanah watacaalaayo qismo nebiya keyrkii toona loogamaba tegin ilah baa qaybiyo dadkii ay lahayd mooyaane cid kale dee looguma tasarufayo waa asnaaftii sideed ahayd laakiin maalkaa masaalixdee guud ahaaneed oo kale dee waxa weeyaan imaamkii kolba ama ciddii dee waxaad mas-uul ka ahayd isagoo dee aan wax muxaabaad iyo wax kalena jirin dee si kaloo loo qaadanayaana aanay jirin xataa dadka yaanay maslaxaduba u muuqanaya kolba halkay maslaxadu ku sugantahiy sida loo kala ahamsan yahay ayaa tasarufku noqonayaa oo kale xaggan arrintansi cadna shafaacay ahaydba laakiin hadduu ruux cid u shafaaco qaadayo oo kale dee ruuxii imanka shafaacada lagaba dalbayay hadduu arko maslaxa inaanay kuma sugnayn aqbalkii shafaacadaas oo kale dee kana nuqsaani ugumaba sugna isagiina dee laazim kuma aha shafaacada inuu aqbalo dee kolba maslaxadii ayay raacaysaa ama hadday mafsada kaba ratimaysa shafaacada aqbalkeedii oo kale tii iyadna lamaba fulinayo oo kale bal taas weeye haddii bal maalan uu ruuxii shafaacadiisii laba aqbali waayo oo se rasuulka ilah yihi innii la ucdi rajula ruux baa cid erge looguba yimi muu aqbalin dee waxaa mudansan rasuulka ilah yeelay inuu u cudur daarto ciddii uu shafaacadoodii aqbali waayey ama sababta uu aqbali waayey oo kale iyo uba sheego wuxuu ihi markaa sheekhu warawaahu xadiidkan waa wariyey yuunusu yuunus wa saalixun wa macmaru wabnu akhi zuhriyi can zuhriyi bal waa dad asxaabtii zuhri uuna barhkood kitaabkay ku iman doonaan kuwana aimo kale ayaa kaba wariyey ee wuxuu inoo sheegayaa uun imika halkan shucayb ibnu abi xamsa xadiidka zuhri ka wariyey waxaa kaloo la wadaagsaday yuunus ulayli iyo saalix ibnu kaysaan iyo weliba saalix ibnu kaysaan riwaayadiisa sakayntu ku keeno ayuu matiga raacin doonaa saalix isagaa zuhri ka weynaa cibaaro saasoo waayo ibnu cumar iyo bula kulme waa faa'ido uu dhigan doona matiga halkaa ku dhigan doona laakiin halkan waayo riwaayadiisa halkaa dhammaan doonta saalix isagaa ka weynaa ama zuhri sheekhiisi waayo isagoo weyn ayuu waxbarashada bilaabay baa la yidhaahaa ee bal waxa weeye saalix macmar ibnu raashid ibn akhi zuhrina maxamed ibn cabdilahi baa lahaha zuhri baa u adeeraha riwaayadiisna muslim saxiixiisay ku sugan tahay riwaayada ibn akhi zuhrie qolooyinkaasoo dhamme xadiidka way wariyeen oo zuhri bay ka wariyeen kitaabka wax ku iman doon iyo wax meelo kale ku suganba waanay jiraan baabu ifshaa salaami baabu baabun waan tanwiinsanaynaa ifshaau salaami salaamtoo la faafiyaa min alislaami islaamnimadkay ka mid tahay o dee san hore usoo marrayna alislaam iyo aliimaan sheekhu ma kala farqinayo kitaabkii iimaan baynu kuba jirnaa marka islaamkay kaga mid tahay iimaankiibay kaga mid tahay bay tahayoo sabaa munaasabada ama halka calaaqada ay kitaabkan laba yeelanaya uu yahay tarjamaduye salaamtoo la faafiyo faafinteeduna xadiidka si aynooguba iman weeye horeda aynu kuba soo marray waa xadiid aynu soo marray min alislaami wa qaala camaarun waa saxaabigii jaliilka ah camaar ibnu yaasir ayaa wuxuu ihi alaaun saddex khaslo man jamacahunna ruuxa urursada kulansada weeye ee saddexdaas laga wada hele ku wada sifoobaa faqad jamaca aliimaana iimaankii ruuxaasi waa dhammaystay lafdi baaba ahayd faqad istakmala aliimaan iimaankii buu kulansaday weeye urursaday maxay saddexdu yihiin alinsaafu waa insaaf ama dawmarin oo kaleoo min nafsika naftaada xaggeed aad ciddii dee balxaq lahayd ba aad kaba dawmariso macnaha ruuxu isagoo dee waa cadlo ama waxa weeyaan dee hayrihi min nafsihi weeyaana waa insaafkii waa garsoorkii iyo dowmarin xaggii naftiisii oo macnaa cid aq ciddii alla ciddii xaq ku lahaydba ama xaq lahaydba aanu xaqoodii qarin ka tegin ee uu guto ciddii xaq kuba lahayd uu naftiisa xag waa arrin casiiza weeye ruuxuu cid kale iyo waxyaalaha in laga dowmariyo waa doonaa taase laakiin markay isaga noqoto kale waxaa dhici karta inaan dee wax si un loogama qaada mooye dadka qaarkood aanay dee jaanibkaaba yeelan bal insaafku halkan waxaabay noqonaysaa markaas hortaba waa ta aan sheegaynay oo alinsaaf min nafsig waa naf dowmarin weeye dadkii ama ciddii xaq lahayd ba ad kaba dowmariso xaggii naftaadoo adigu aad taa laba timaadin waayo wabadlu salaami salaamti maxalushaahidku waa halkan salaamtii oo la huro oo la siiyo lilcaalami caalamna laamtu way fadxisantahe waa dadkii oo dhan weeye ciddii aad la kulantayba sida laftiga xadiidka inooguba dambeeya iyo walinfaaqu bixin min aliqtaari maca aliqtaar iyadoo iftiqaar jiro cayrnimo ay jirto waa isagoo ruuxu deeq yeesho isagoo wax siyaasaba haysan oo wuxuu haystay ay yartay iqtaarkii min alqila ama min alfaqriba iyo iftiqaarba haddana uu xoolihii bixiyo wixii uu haye ee koobnaa ee uuba baahnaa uu kuba deeqo taas waa saddexa arrimood bal waa saddex khasalo waaweyn baabay dhahaan imaamba abuzinaad ibnu siraajlan ma ahana abuzinaadkii ruwaadda inoogaba midka ahaa ee mutaqadimka ayaa halkan wuxuu xaafid ibnu xajar kaba soo naqlinaya saddexan ruuxa kulansadee wuxuu u noqday nin iimaankii dhammaystay umuurtii iimaankaaban intan kaba baxsanayn addoonkii buu leeyahay shaksigu hadduu insaaf kuba siloobo ruuxa dee garsoor kale dowmarinta le jaanibka naftiisa hadduu noqdo xaq mawlihiisu leeyahay xaq ilaahay leeyo isaga waajib ku ah oo ka tegayaa ma jirtee waa gudanaya shay wixii uu diiday ahaana ma samaynaya uu kaba dheeraanayayo dee waa insaafullaahi subxaana watacaala min nafsik maxay noqon xuquuqdii uu lahaay oo dhan ood gudato waa wixii uu ku amray ee isaga ood laba timaadin wuxuu kaanahood kaba dheeraatin marka arkaantii iimaankaba intaasaa inoo kulansanaysaa badlu salaamna maxay kulansanaysaa tawaaduc iyo inaan ruuxna la yaraysan la tawaaduco cid la iska sarraysiinaya aanay jirin waa dee usustii makaarimul akhlaaqba taasi oo waxaa ku xasilayana sida rasuulka ilaahay inoo sheegay dee salaamtaas isjeclaansho iyo in laysku soo dhowaado alinfaaq min aliqtaarna waa gaayat lkarab wey waa deeqtinsnimo qaayaheed oo ruuxu hadduu waxhaysto waxaa dhici karta wixii aan waxyeelahayn taasoo kale ah inuu dee wax kaba bixiyo laakiin marka ruuxu waxaan uu hayaaba uu isagii u baahan yahay ama uu yar yahay haddana uu ama nafaqadii waajibkayda eelkiisa ha noqoto tii martida ha noqoto kii zaa'irkaa kii kale baahnaa kolley taasi waxaa iyaduna dee waa calaamad juud iyo deeqsinimo heerkii uguba sarreeyey gees kalena waxay kulansanaysaa waa kalsooni uu rabbigii ku kalsoon yahay iyo adduunyo suhdigeed iyo umuuraha caynkaasay kulansanaysaa bal dee waanay ajri badan tahayoo se xadiid kuba yimi sabaqa dirhamun mi-ata alfi dirham dirham baa ka dheereeyay boqol kun oo dirham macnaa ka fadli badnaaday se uga fadli badnaad waa nin xoolo badan buu haysaayo boqol kun oo dirham oo inna aanu dareemayn ayuu maalihii maalkiisa dhinaciisii kasoo qaado uu la baxay waa mid iyo nin laba dirham lahaa wuxuu leeyaba oo labadaasoo mid buu laba baxay dirhamkana ka dheereeya waayo kan eeg baahidaasna way jirtaa isagii waa wax uu iska goynayo naftiisi ay dareemayso isagii uma baahanya kana tii baahidaas baaban jirin oo dee laftigu kama cabira xadiidka ahaa ruuxuu boqolka kun ee dirham wuxuu ka qaada min curdi maali maalkiisuu dhinac kaba midoo idna isagu dareen iyo waxyaalo iyo wux bal matalan taasoo kagaba dhidmaya aanu jirin iyo tan marka haddabana gaayatalkaran bay tilmaamaysaa baltaba weeye oo sanbaaba umuurahani iimaankii ay wada kulansatay xadiidku keenaya muxuu yihi xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa laythu can yaziid bni abi xabiibin can abi lkhayre can cabdillaahi bni camrin ana rajula sa'la rasuul اllahi sala اllahu calayhi wasalam bal xadiidkani waa xadiid aynu soo maray waa takraarkiidii celcelintii sheekhu axaadiida soo celcelinayay markaa hore aynu soo maray camr bnu khaalid nin la yidhaahaa layth kaba warinayay camr bnu khaalid maantana qutayba intaasaa bedelan sanadkiibuu dariiq kale inoo soo kordhiyey nin labaadoo layth kaba wariyey inta kale waynu layth iyo inta ka dambaysa oo markii horeba taynu kuba soo maray ma dheerayn marka tarjamadiina waa yar bedelo markii hore haddayu imanka halkan yidhi ifshaau salaami min alislaam oo kale idcaamu dacaami min alislaam bay laftigeed waa labadii jus ee xadiidku kulansanayay ayuu tarjamadii mid uba dhigtay macnihii xadiidka kale dee qaybtii kale inoo faa'iideynayo tarjamadan uba dhigtay sanadkiina dee waa soo kordhiyay kolley sheekhuna raximahu llahu tacaala bal kolley waa inoo iman doontaa kalaam fiican uu xaafid leeyahay iyo wax markaa ku iman doona kalaamkiisaasna umuurihii aan kuma soo sheeginay markaan muqadimada kuma jirnay markaan kitaabka axaadiidiisa tiradeeda kuma jirnay tiradiisa intii aan kuma sheegnay oo isagunaan xaafid kaba soo naqlinay wax ka duwan baana hadday haddii la idhaaho hadalkaa dambe inooguma imane bal hadalku isagoo dheer buu inooguma imane laakiin sheekha waxay arrintiisu tahay oo kale xadiidkii waa celceliya wuxuu soo celcelinayaa istimbaadkan iyo axkaamtan kala duwan ee lagaba qaadanayo taasi waa mid haddaba marka uu xadiidka soo celinayo laba mowduc kuma soo celinayo haaliban suuro keliya kuma soo celiyo matigu ama googooyaaba ama in ziyaado kalu kuma soo dara ama sanadkiibuu waxa weeyaan dee sanad aan ahayn oo duruqdii baaba badnaata halkan taasay kaba mid ah meelo koobanoo labaataneeyii way jiraanoo isagoo lafdigii iyo sanadkiiba kuwa soo celiyey waa caade laakiin isagoo takraarku kumayaal noqonayo haddana taasay arintiisu tahay iminka halkan camr ibnu khaalid hadday ahayd qutayba waa dariiq labaad oo inoo soo kordhay waa tagiiru duruq ama xadiidka waynu soo maray ana rajula sa'la rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ayu lislaami khayrun qaala tudcimu acaama an tudcima acaama weeye inaad cuntadii dee dadkii baahnaa siiso wataqra'u salaama wa an taqra'a salaama salaamtii inaad aqrido oo calaman carafta waman lam tacrif aad salaamto ciddii aad la kulantay midaad garanaysa midaad garanayn waa cibaaradii badlu salaami lilcaalam uu lahaa xadiidka hore inuu soo sharaxnay wixii bal intaa horena waan soo aragnay baabkan raacinaya baabu kufrani alcashiiri wa kufrin duuna kufrin hadakani baabu kufraani alcashiiri bal zawjka cashiirku waa zawjkiiye abaalkiisa iyo ixsaankiisa iyo nicmadiisoo la qariyo laga kufriyo la inkiro oon laba sheegin waxaa kaba dhalanaya weeye taas buu baabkeedii yahay iyo wa kufrin gaalnimo duuna kufrin gaalnimo duunkeed ahaaday oo bal taas fiihi can abi saciidin alkhudriy bal kolley waa xadiid uu soo celcelin doono umuuro kalena insha allahu tacaala cashirkan ka dambeeyaan kuba yar sharxi doonaa markuu dulmun duuna dulmin uba dhigto walow aan dee aakhirkii casharkaan kuba sugannahay macnuhuna waxa weeye waa ta aynu soo marnay daacaadka in iimaan lagu magacaabayo salaadii iimaan baa lagu magacaabaya soomkii iimaan baa lagu magacaabaya acmaashii kalena iimaan baa lagu magacaabaya waa tan icaamkii iyo salaamtii iyo islaam iyo iimaaniya laguba magacaabayo waynu soo marnay marka saa daacaadkaba iimaan looguba magacaabayo ayaa macaasidiina kufri looguba magacaabaya lagu idlaaqaya marka kufrigiibaa waxa weeye laakiin dee anwaac noqonaya mid waa kufrigii weynaaye ruuxa diintaba kaba saarayay taas waa mid midna waa kufri kaa ka hooseeya duunkii ah oo dee macsiyadiibaa kufri laguma magacaabaya saa i daacaadkiiba iimaan laguma magacaabayo walow aanay taasi ahayn wax dee lagaga baxayo in waxa weeyaan diintii lagagaba baxayo aanay ahaynin macsiyo uun ay tahay bal kufri baa bal markaa waa baabkana tuuba dhigtay laakiin baab ka dambeeyana insha allahu tacaala waxyaalaha inooguba iman doona kalaam kale uu leeyahayna waa inoo dambaysaa sheekha tarjamada dambe uu kuba keeni doono ee bal intan maqsuudka weyne horta intaas weeye xagga baabkii wuxuu yidhaha fiihi waxaa ku sugan baabkan can abi saciidin xadiiun xadiid marwiyun lagaba wariyey can abi saciidin alkhudriyi can nabiyi sala allahu calayh wasalam xaafid ibnu xajar wuxuu sharxanayaa fiihi abu saciidin waa riwaayadiisii walomatiga dee si kale ay taalo laakiin waa tani waa riwaayadii kariime fiihi macnaa xadiiu marwiyun can abi saciidin alkhudriyo imanka xadiid ibnu cabaas baa inoo socda xadiid kaleonu soo dhigan buu inoo sheegaya inuu jiro xadiidkaasna waa xadiid dambeeyo oo kintan dee xaydba ama dahaaro lagu jiro adugu intaan salaad ka horeysa iman doono kitaabka kuba sugan oo ah inuu rasuulka ilaahay dumarku yidhi sadaqa la baxa waxaan idi arkay ehlunaarka inay u badantihiin markaasay yidhaheen maxaanu ehlunaarkii ugu badnaano tukirna lacna wa takfurna alcashiira waa lafdigaasaa ku sugan xadiidkana inooguba suganoo markaa xaggan bal marka la eego kufraanu lcashiir waana kufru nicma ah oo cashiirkii ama ninkii oo ixsaankiisa iyo abaalkiisa iyo waxaa la qariyo ayuu kufri rasuulka ilaahay kuba magacaabay xadiid kaloo idna laftigaasi kuma yimi baa jira waana xadiid kitaab kuma dambeeya marka kaa laguma fasiro oon xadiid kale laguma fasiro inay barhkood ishaareen wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa cabdullahi bnu maslamata can maliki can zayd bni aslama can cadaa bni yasaari can ibni cabaasin qaala anahu qaal bal koley sayd ibni aslam iyo cadaa ibnu yasaarna way noo soo noqnoqon doonaan biidn illahi tacaala wuxuu yihi ibnu cabaas qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi uritu waxaa lay tusay annaara naarta naarta ayaa lay tusay fa idaa akharu ahliha wuxun baaban arkay ehelkooda intooda badani annisaau haweenaya macnaha waa naarta dadka galay intooda badani inay dumarkii yihiin baan arkay oota saasaa rasuulka ilaahay yidhi waana sidii dee laguba tusay ama manaam ha lagu tuso habeenkii micraajkii haba noqoto ee bal waxa weeyaan taas waxaa kaloo jirta xadiidkani waa xadiid qeyb kaba mida weeye sheekhuna halkan uu soo ikhtisaarsaday dhowr goorna wuu soo celin doonaa haddii alla idhaaho ee meesha uu dhammayn doono waayo xadiidkani uu googooyey meelo kala duwan iyo abwaab kala duwan oo axkaam kala duwan uu leeyahay buu keenkeenay durub kala duwanna markaa uu yeeshay laakiin bal xadiidku wuxuu iman doonaa isagoo dhan walow in ka horeysana isagoo gaaban uu ku iman doono baabka salaada kusuufka halkaasuu isagoo dhan kuba iman doonaa marka halkaasna waxaa kuba sugnaa xadiidka de inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ay cadceedu madoobaatay cahdigii rasuulka ilaahay salaadii buu tukaday waa khudbadii uu khudbeeyey markaa waqtigaa uu salaada tukaday taas baa xadiidkun ahayd marka halkani waa xadiidkii dhexdiisiibuu kaba bilaabay sheekhu waana dee waxa weeyaan lakiin waa xadiid meelo kalena ku iman doono isagoo dhanna halkaa kuba iman doone xadiidkii oo dhan ma aha uritu waa xadiidka dhexdiisii marka bal waxaan leenahay waa taa salaadii kusuf salaada kusuftana sida dee inoo dambaysaba ama dee axaadiisaba kuwa aragteen rasuulka ilaahay isagoo salaada ku jira ayuu kol hore u dhaqaaqay kolna dib buu usoo noqday ilaahay sufuftii dib isugu wada noqdeen markaas markii la weydiiyena arrinkaa la weydiiyena wuxuu sheegay in naartii la hor keenay oo de naartii buu arko ciddii xataa uu ku arkay buu arkayoo de markaa waaba tan baan leenahay walow dee waqtiyo kalena de xadiidkii usaama iyo ialaac waqti kale lagu fasiri karo fa idaa aktaru ahli annisaa yakfurna marka rasuulka ilaahay muxuu sheegayaa sababta ay ku galeen naarta ay ugu badneen yakfurna way gaaloobayaan way kufreeyaan uu idlaaqay rasuulka ilaahay qiila waxaa la yidhi ayakfurna bilaahi ma ilaahay bay ka kufreeyaan oo kufri ay ilaahay ka gaaloobeen bay ku galeen naarta qaale wuxuu uhi yakfurna alcashiira imanka kufrigii guud ee naarta dadka dee ku daa'iminayay looma jeedee waa kufrikaa ka hooseeye yakfurna alcashiira ninkii ay cashiirna waa azawj almukhaalid almucaashir se alakiilba iyo almuakil bal maalan ayay ka kufreeyaan ixsaankiisii iyo abaalkiisii bay qarinayaan oo inkirayaan oy dafirayaan taasba weeye waaba kan wayakfurna waa tafsiirun waxay qarinayaan ka kufriyayaan ay inkirayaan alixsaana samafalkiiyo wanaaggii loo sameeyey oo wuxuu rasuulka ilaahay yidhi low axsanta haddaad u samafasho ilaa ixdaahuna hadda waana arrin dignin ugaba digayuu leeyahy arrinkaa iskaba ilaaliya dumarowe ilaa ixdaahuna midood addahra zamanka inta aad wada joogteen oo dhan haddii wanaagun mooye wax kale aanay kaaba arag uma ra-d ay aragto minka xaggaaga shay-an maalin un waxay qoonsatay ay ka aragto qaalad waxay odhanaysaa wixii hore oo dhan intay qariso maa ra-aytu minka khayran qad weligayba khayrkaamaan arag taasay odhanaysaa waa ixsaankii waa kufrigii cashiirka waana umuurihii ay naarta kuba galeen taas dee xadiidkaa inoo dambeeyana inay habaar badan yihiin wax lacnadaan ama ay habaartamaan caruurtooday habaarayaan waa habaar badan yihiin taasna ay kuba gelayaanna bal way inoo dambaysaa ee imika maxaa xadiidka inooguma sugan baabku waa arrinka aan sheegayno macaasidii kufri waa lagu idlaaqaa laakiin waa kufrun duuna kufrin waxa weeyaan daba ruux hadduu macsiyadii ku dhacana way noo dambaysaayo dee laguma gaalaynayo haddii kufri xataa laguma idlaaqo kol haddaan wuxuu kufrigii iyo shitii gaalnimadii weyneyd ee diinta ruuxu kagaba baxaya aanu ahayn bal casharka halkan baan ku joojin doonaaye kolley faa'iido weynoo halkan kuma sugan ma soo koobayo waayo way yar dheer tahay waxaanan habeenkiina waan soo naqliyey aan kusoo jirnay muqadimaadka ikhtisaarkiisa iyo halkan aan kaba soo naqliyey faa'iidadani laakiin arrinun baan soo yar naqlinaya horta oo mid oo dee xadiidka waa ta aan leenahay dhexdu ka bilaabay horaan usoo sheegno dee xadiidka googoyntiisa iyo ikhtisaarkiisa marka aan intan la goosanayaa wixii ka horeeyey iyo waxaan ka dambeeye laga tegaya aanay ku tacalluqsanayn hadday isku xidhayiin macnii baa fasaadiyo lama goynayo hadaba la kala reebi karo mid kastaana xukunkiisii iyo faa'iidadiisii uu yeelanayo isagoon raad aanay ku yeelan ikhtisaarkani hadday taasi tahay shay bannaan weeye ee bukhaarina waata uu badsaday abi da-uud iyo a'imadii kaleba oo dee si fawaa'idaas iyo axkaamta kala duwan abwaabteedii u munaasibkahayd mid kastaba loogu soo arooriyo in xadiidkii ka mideeda loogu soo arooriyo bal iyadu taasba weeye xadiidkana sheekhu in badan buu xafna xajar baana abwaabtii sheegaya alfaadihiisii sheegaya wuxuu si ugu tasarufay sheegaya waa faa'iido weyn oo halkan imanka taale laba faa'iidee laakiin arrintan leeyahay waxa weeye imanka halkan arrin buu soo qaaday marka san oo kale xadiid loo goosto bartanku kaba qaadee de dadka aan aada iyo aada umuurahan dee malaa dhici karta aan isaga hubsani waxaa dhici kartaba inay xadiidkii kala tiriyaan oo qolooyinkii uu sheekhuna kuba inkirsanaaye ibnu salaax iyo naweyne ay raaceen laakiin waa ibnu daahir iyo raggii kaba horeeyey ee iyagu tiro ama dhowr kun oo xadiid sheegay axaadiidiisa aan mukararka ahayn marka isan oo kale xadiid keliya u kala tiriyaan waa qaladada ay kuba dhacaan buu leeyahy waa xadiid keliya laakiin hadalkan iminka leeyahay aan soo naqlinayaan waxa weeye waxay sheegeen buu leeyahy axaadiidiisu markaanay takraar ahayn afar kun oo xadiid ama taqriiban inay tahay ibnu salaax iyo imaam nawowina kolley waa taa way kuba raaceen wuxuu yihi halkan arrinku ma aha ee axaadiidiisu marka la dabdiyo la taxriiriyo waa laba kun shan boqol iyo saddexiyo toban xadiid de qolooyinkiini malaa habeenkaa dhagaysanayay haddaa u laabantaanna habeenkaa waxaan yihi laba kun iyo lix boqol iyo laba takraar la-aan halkana saasaa ku sugan meel kalena kamaan keenayna xaafid maxajar baan kaba soo noqonaya taas oo kale hadalkan oo kale laba kun iyo shan boqol iyo saddexiyo toban kitaabu tawxiid xadiidkii ugu dambeeyey subxaan allahi wabixamdi subxaan allahi alcadiim marka uu sharxayana waa hadalkuu ku yidhaaho walow markaad moodo si wix mucalaq iyo dee way kala saaran yihiin markana mucalaq iyo mawsuulba laftigiisa uu kuba dhacay ama laba kun iyo lix boqol iyo laba sheekhu muqadimada xadiid xadiid buu u tiriyaa baabka isagoo qolooyinkan daba taagan kitaab kastaba inta ku sugan buu tiriyaa ugu dambeynna waa isugeeyaa marka intaa hore mucalaqaadkii iyo isugeyntii iyo takraar la-aantuu kuba sheegaa safaxad oo arkaysaan hadyusaariye laakiin waxaa kaloo baab muhimaa jiro halkaasoo uu sheekhu tiriyo saxaabi kastoo asxaabtii rasuulka ilaahay ka mid oo xadiidkan kuba soo aroortay kitaabka ku soo aroorto riwaayo kuleh inta riwaayay leeyihin takraar la-aantii iyo deetii baa soo baxaysaba halku ka soo qaado isagoo dee xuruftii mucjamka dhiganaya asxaabtii rasuulkai halkan riwaayo ku lahayd in yar waa laba safxa waxaan ka badnayn buu ku ururiyey sheekhu mid kastana sheegaya inta uu leeyahy waa faa'iido aada iyo aada weyn laakiin marka uu taa dhammeeyo ayuu hadalkaa yidhaha laba kun iyo lix boqol iyo laba weeye waa halkaas hadyusaari dee waana sheekha un hadalkiisii keebaa raajixa seebaa ay noqon kartaa taasi waa ciddii balmalaa kitaabka dib u tirinayso arqaamtan haynaana ma noqonayso waayo way kitaabku wada tirsanya sidaan soo sheegnay sida muslim maaha marka halkan kama heli karno arqaamtee laakiin ninkii balmalaa dadaal badan leh sheekhu imanka badulwaxyi markuu dhameeye wuu sheegayaa tirada aan mukararka lahayn hadhowna kitaab kasta wuu sheegaa malaa halkaa haddii laysu wadageeyo waxbaa soo bixi lahay laakiin mal hadalka aan lahaa laba kun iyo lix boqol iyo laba iyo ciddiina imanka halkaanse laba kun iyo shan boqol iyo saddexiyo toban sababtu waa taas weeye anigu taas hadalkii dee muqadimada umuurahan kaba hadlaysay bay ahayd laakiin kalaamkiisa kitaabu tawxiid akhirkiisa xadiidka ugu dambeeyana waa siduu ku yidhi laba kun iyo shan boqol iyo saddex sideed iyo toban xadiid baa u dhexeeyo waa isaga tiradiisuun wallahu subxana wa tacala aclam aclam